وصحبه أجمعين ما بعد يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم سورة محمد أي درسي ما تقبل لبنيا وسورة مدنية وكقدسا سورة دي ونادن بيي waxay soo degtay hijiradii nabiga sal alay wasalam kadib waxay u badan tahay suuraddu inay kala saarto dadka iimaanka leh ee iimaanku dhabta ka yahay iyo kuwa gaalada isqarinaysa ee munaafiqiinta ah waxay ka hadlaysaa jihaadka oo ilaahay fariido uu waajibiyey ah iyo arrimo kaleeto oo muhim ah munaafiqiinta ayay taaban doontaa jannada iyo cadaabkay wax ka taaban doontaa wahaakada sidaas macnaha arrimahaasi ka hadli doonta allah subxaana wa tacala wuxuu yihi marka aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasaduu jeediyey dadka ka jeediyey can sabiili illahi jidka ilaahay ka jeediyey adalla wuu lumiyey alle acmaalahum camalyaalkoodii wuu lumiyey oo wuu buriyey waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo wa aamanuu rumeeyey bimaa kii nusila la dejiyey calaa muxamadin muxamed korkiisa kii lagu soo dejiyeyna rumeeyey waalxaal huwa isagu alxaqu uu xaqa yahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka yimid kuwa sidaa u rumeeyey kafara wuu asturay alle canhum xaggooda wuxuu ka asturay oo ka qariyey sayi-aatihim xumaanyaalkood wa aslaxa wuu wanaajiyey baalahum xaalkoodana alla waa wanaajiyey subxana wa tacaala dalika arrinkaas oo qolana abaalkoodu inuu sidaa hore noqdo qolana abaalkoodu inuu sidan dambe noqdo dalika arrinkaas biana aladiina bisababi ana aladiina sababkiisu waxa weeye ana aladiina kuwii kafaruu kufriyey ittabacuu waxay raaceen albaatila baatilku bay raaceen wa ana aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyna ittabacuu waxay raaceen alxaqa xaqii bay raaceen min rabbihim rabbigooda xaggooda xaalu ka ahaad xaggiisa xaalu ka ahaad kadalika sidaasoo kale ayuu yadribu caddeeyaa allahu alla linnaasi dadka wuu caddeeyaa amhaalahum yani tusaalayaashooda qisooyinkooda cajabta leh ay wax ku qaadanayaan saasoo kale alla ugu caddeeya subxana wa tacala waxay markiiba suuraddu ka bilaabatay labada kooxood isgarab dhigooda kuwa waa kuwa ilaahay aayaadkiisa iyo diintiisa ku kufriyey intaa aan ku gaabsanina ka shaqeeyey si ay dadka uga jeedin lahaayeen kuwa abaalkooda waxa weeyaan ilaahay camalkoodii ayuu lumiyeyo wuu buriyey wey maanaa wax u yaalla ilahay agtiisa maleh waxaa laga wadaa laba mid waxyaalaha wanaagay adduunka la imaanayaan ee samafalka u muuqda sida waalidkood loo baarinimo sameeyo dadka baahanoo wax la taro waxyaalaha noocaasay samaynayaan aakhare agteeda ilaahay agtiisa waxba ku heli maayaane adduunka unbaa wax la siinayaa kadibna waa la baabi'inaya macnaha labaadna acmaalahum in la yidhaahdo kaydkoodiiyo dhagarta ay diinta kala horjeedaan middaa ilaahay waa baabi'inaya taana waa macno qola waa qoladaas qolada labaadi waa dadka rumeeyey wax kastoo rumeeya la yidhi intaa keliya aan ku gaabsanina camal saalixana la yimid oo xubnahoodu ilaahay u hogaansameen wixii nebi maxamed lagu soo dejiyeyna rumeeyey wa aamanuu bima nuzila calaa muxamadin waxay soo gashay waaladiina aamanuuda hore ayay gelaysaa laakiin maxaa si gooniya loogu sheegay nebi maxamed qur-aankii lagu soo dejiyeyna rumeeyey waxaa si gooniya loogu sheegay muhiimad gooniyay leeda xaqa oo dhan rumayntiisa markii la duuduubay baa si gooniya waxaa loo xusay qur-aanka rumayntiisa ahmiyadiisa daraaddeed macnaha wa aamanuu bima nuzila calaa muxamadin yani xaqa xagga rabbigooda ka yimid isagoo ah wax ka xaq kaleba ma jiraba xaqu waa kaas nebi maxamed lagu soo dejiy dadkaas tilmaamaha leh alle wuxuu ka asturoo ka qariyey xumaanyaalkoodii xaalkooda iyo arrinkoodana ilaahay waa u wanaajiyey subxana wa tacala labada qolo qolo walba abaal baa la mariyey sababta lagu mariyey maxay tahay lagu mariyey abaalkaa ah in camalkooda la lumiyo la baabi'iyo sababtu waxay ahayd baail bay raaceen baail bay raaceen waxaan waxba ka jirin oo ilaahay raalli uusan ka ahayn bay raaceen oo diin ka dhigteen qolada kaleetana waxay raaceen xaqii xagga rabbigooda ka yimid oo qur-aankii iyo sunnadii nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh macnaha waxa keenaya in qolana yani abaalgud xun la mariyo qolana abaalgud wanaagsan la mariyo waa itibaaca waa dariiqada qolo warba ay martay qoladana jidkay raaceen baa khaldanaa abaalkoodii baa xumaaday qoladana jidkay raaceen baa saxsanaa oo xaqii xagga ilaahay kasoo degay ah abaalkoodii saasuu ku wanaagsanaaday sidaa hadda wax loo cadeeyey ayuu ilaahay subxaana watacaala dadka ugu cadaynaya amhaalahum yani qisooyinkooda cajabta badanay wax ku qaadanayaan tusaalayaasha cajabta badan saasuu ilahay u cadaynaya subxana wa tacala alladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasaduu jeediyey khalqiga ka jeediyey can sabiili illahi jidka ilaahay ka jeediyey adalla wuu lumiyey oo wuu buriyey alle acmaalahu camalyaalkoodii wuu buriyey wixii ay la imaanayeenoo samaanta iyo u fuuqday wanaagga u muuqday adduunka markay joogeen waa la buriyey oo wax kasoo qaad ma leh waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsan oo wa aamanuu si gooniyo u rumey bimaa kii unusila la dejiyey calaa muxamedin moxamed korkiisa lagu soo dejiyey si gooniyo u rumeeyey oo qur-aanka ah walxaal huwa isagu kaa maxamed lagu soo dejiyey alxaqu xaqii u yahy oo min rabbihim xagga rabbigooda ka yimid isagoo xaqa rabbigooda xaggiisa ka yimid ah oo xag kaleba uusan jirin xaaladaa korkeeda isagoo ku sugan kuwa rumeeyo si gooniya u rumeeyey kafara wuu asturay alleh canhum xaggooda wuxuu ka asturoo ka qariyey sayi-aatihim xumaanyaalkooda waa ka asturay haddii la yidhahdo macnaha waa laga dhaafaa laga wada wa aslaxa alla wuu wanaajiyey baalahum xaalkooda arrinkooda adduuniya aakharaba alla waa wanaajiyey subxaana wa tacala sababtu maxay dalika arrinkaas dalikada waxay u noqonaysaa labadii abaalba adalla acmaalahum iyo kafara canhum sayiaatihim sayi-aatihim wa aslax baalahum dalika arrinka abaalka labada qoloba la mariyey dalika arrinkaasi biana sababtiisa waxa weye biana allaha alle biana aladiina kuwii leh kafaruu kufriyey ittabacuu inay raaceen weeye sabaku albal baatilkii inay raaceen wa ana aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyna ittabacuu inay raaceen alxaqa xaqii inay raaceen min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday min rabbihim rabbigood xaggiisa xalu ka ahaaday kadalika sidaasoo kale ayuu yadribu allahu alla u caddeeyaa linnaasi dadka ugu caddeeyaa amhaalahum yani tusaalayaashooda cajabta badan amhaalahum bimacnaa wax weeyaan qisasahum alcajiib wey maanaa arrimahooda tusaalayaashooda cajabta badanay wax ku qaadanayaan saasuu kule ilahay dadka ugu caddeeya subxana wa tacala marka meeshaa waxaynu ka fahnay sheegasho maha arrintu wax afka wax laga sheegto sheegasho keliyata ilahay agtiisa waxba kamaa subxana wa tacala waxa wax ku tarayaayo waxa weeye jidkeed raacsanta maxaa dhaqankuu ah maxaa diinkuu ah midaasaa miisaan saarayaa oo aad ilaahay agtiisa wax kaga waayi ama wax kaga heli mooye sheegadka nin walba wax waa sheegan karaa islaam baan ahay waa la dhihi karaa ninaan islaam ahay waa sheegan karaa sheegadka marka sheegashadu wax qiimaha ilahay agtiisa male subxana wa tacala sheegashada waxay qiimo leedahay markii camal iyo itibaac lagu daro macnaha fa idaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba riqaab fa idaa goortii laqiitum aada la kulantaan alladiina kuwii kafaruu kufriya markaad la kulantaan fa darba ariqaabi qooraha garaacistooda yani qooraha garaac wey xataa idaa goortii adkhantumuuhum aada xarkajisaan fashudduu adkeeya alwahaaqa xadhigga wax lagu xidhayo xidhitaankaad xidhaysaan iyo xadhiggaad ku xidhaysaan adkeeya fa imaa mannan markaa kadib fa imaa mannan in aada galladaysataan bacdu markaa kadib tamunnuuna mannaw wa imaa fidaaan iyo inaad furataan labadaba waa heli kartaa xataa tadaca ilaa ay ka dejiso alxarbu dagaalku ilaa uu ka dejiyo awsaarahaa culaysyaalkeeda ilaa ay ka dejiso oo macnaha waxa weeyaan awsaarta waxaa laga wadaa hubkii iyo gashaamadii iyo qalabkii lagu dagaalayay dalika arrinkaas almru arrinku dalika kaas wey macnaha arrin waa kaa lasoo sheegay walaw yashaau allah hadduu alla doono lantasara wuu guulaysan minhum ayaga xaggooduu ka guulaysan hadduu ilaahay doono subxaana wa tacala isagoon laydiin baahanin buu ka adkaan oo ka aargoosan kuwan walaakin laguse noqoye amarakum bilqitaal alla dagaal buu idin amray muxuu idin amray liyabluwa inuu imtixaamo darteed bacdakum qaarkiin bibacdin qaarka kale ku imtixaano awoodu ilahay kaga adkaada ma waayine waa laysku kun imtixaanaya wey wladiina kuwa qutiluu la dilay fii sabiili llahi jidka ilaahay lagu dilay falan yudila lumin maayo oo dayici maayo alle acmaalahum camalyaalkooda dayici maayo sayahdiihim alla wuu hanuunin doonaa aakhare markay tagaan gurigoodii baa lagu hanuunin wayuslixu wuu wanaajini alle baalahum xaalkoodana wuu wanaajin wayudkhiluhum wuxuu gelinayaa aljannata jannadii buu gelinayaa carafahaa carafahaa wuu garansiiyey alle carafa wuu garansiiyey haa jannadii lahum ayaga ayuu garansiiyey wuu u cadeeyey yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wayuthabbit wuu sugi aqdaamakum gomadihiinana wuu sugi waaladiina kuwa kafaruu kufriyey fatacsan fatacsan kufid wejiga loo kufo lahum ayagu ay kufaan ha kufeenoo wejiga ha u dhaceen wey wa adalla wuu lumiyo wuu dayaca alle acmaalahum camalyaalkoodii buu dayacay dalika arrinkaasina biannahum sababtu waxa weye biannahum iyagu karihuu inay kahadeen maa anzala allahu wuxuu alla soo dejiyey fa axbata markaasuu alla buriyey acmaalahum camalyaalkoodii buu buriyey waa intaan midaynu ka hadlaynayo suuraddu waxay ka hadlaysaa dagaalkay ka hadlaysaa iyo qitaalka iyo jihaadka rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala markaad gaalada la kulantaan fa idaa laqiitum aladiina kafaruu kuwa kufriya markaad kulantaan oo goobta dagaalka isugu timaadaan fa darba ariqaabi waa masdar naaba manaaba ficlihi baa la dhahaa yani waxa weeyaan amar buu ka dhigay fa darba ariqaabi qooraha garaaca luqumaha gooya way macnaha qoorta u dheereeya yani si adag ula dagaalamo xataa idaa adkhantumuuhum idkhaanka waxaa la yidhahdaa laynta markaad ku badisaan ood baabi'isaan way macnaha aslulidkhaan waxaa laga keenay siday leeyihiin waxaa laga keenay shayga yani dareeraha ah sida masalan subaga iyo malabka iyo waxyaalaha dareera marka uu jilicsan yahay oo dareerayo waa gurguuraya kolba dhinac buu u soconaya markuu ingego oo xarkago dhaqaaq ma leh idkhaanka saasaa la yidhaha marka si adag u laaya xataa idaa adkhantumuuhum markaad xarkajisaan oo isdhaqaajin waayaan intaad aada u laysaan ayba korba u hinqan waayaan oo isdhaqaajin waayaan sidii macnaha waxa weeye saliid ingegtay oo kaleeto oo meesheedii ku dhegtay oo kaleeto markay isdhaqaajin waayaan markaa fashuddu lwathaaqa xarigga aad ku xidxidhaysaan aad ka yeelay markaas macnaha maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa inta aad si fiican u laynaysaan oo aad layntooda si fiican uga noolaanaysaan ha qafaalasho iyo qabqabsi iyo ha samaynina horta laaya saasaa laga wada idinkoo bilowgiiba jooga oo si fiican nimankan aan u hubsanin oo si fiican dhaqdhaqaaqoodii aan u tirin haddaad aada bilowdaanba inaad yani qafaalataan oo aada macnaha waxa weye addoonsataan ood kaxaysataan oo haddii aada bilowdaan weli waxa weeyaan meeshii laydinka rabay ma joogtaan way macana maxaa la rabaa waxaa la rabaa bal horta layntooda badiya markay dhaqaaqi waayaan ood meel ku hubsataan markaa kadib qafaalasho bilaaba waxay la mid tahay ayaddaynu soo marnay rabbi yihi subxana wa tacaala ma kana linabiyin an yakuna lahu asra xata yudkhila fi lard nebi uma habboona inuu dad uu soo qafaashay dhulka korkiisa ku yeesho ilaa uu laynta gaalada badiyo saas way macana xataa idaa adqantumuuhum markaad xarkajisaan oo isdhaqaajin waayaan markaa kadib fashuddu lwathaaqa xadhigaad ku adkaysinaysaan ku xidhaysaan adkeeya markaa xidha way macana markaasay qafaalasho iyo qabsi iyo ay idiin furan tahay macnaa fashuddu lwasaaq ayib markaad soo qafaalataan ood keensataan maxaa loogu talinaya fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaan lababa idinkaa u door leh in aad iskaga galladaysataan ood iska sii daysaan oo bilaash ku sii daysaan oo gallad iyo gacan ku yeelataan agtiisa iyo wa imaa fidaa'an madax furasho inaad ka qaadataanoo ama dad laydinka haystay aad ku furataan oo maxaabiis idinka laydinka haystay aada dhaafsataan ama ma ahe inaad xoola ka qaadataan oo xoola kusii daysaan labaduba fidaan labadaaba khiyaar baad uleedihiin bale waa goorma waa markii meeshii la rabay aad waxgaarsiisaan way macnaha saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala xataa tadaca alxarbu awsaaraha dagaalku markuu dejiyo culaysyaalkiisa maxaa laga wadaa macnaha waxaa laga wadaa culayskaas sida uu sheekh maxamed amiin shinqiiti rajaxayo waxaa laga wadaa alawsaar waxa weeyaan waa aalaadka xarbiga qalabka lagu dagaalamee hubkiiyo wixii la mida baa awsaarta laga wadaa ilan dagaalka culayskiisa waa kaa goormaa la dejinayaa middaa iyada goormaa la dejinayaa xataa tadaca alxarbu awsaaraha waa goorma culimada salafka qaar badani waxay leeyihiin dagaalka wuxuu uun hubkiisa dhigi doonaa oo culayskiisa dhigi doonaa waa marka nebi ciise calayhi salaam uu soo baxo oo kooxda muslimiinta ugu dambaysa uu hogaaminayo oo uu jizyada diidi doono saliibkana jajabin doono doofaarkana dili doono xataa tadaca alxarbu awsaaraha waa ilaa qiyaami saaca marka maxaa yeele waa ka xadiiska saxiixa nabigeenu ku ornay sal lla alay waslam koox mu'miniinta ka mida ka zuuli maayaan in loo hiilinayo diinta ilaahay u dagaalamayaan ilaa qiyaamadu ka timaado sida xadiiska mutawaatirka intaasoo dariiq ku yimid macnaha marka xataa tadaca alxarbu awsaaraha waa ilaa aakhiru zamaanka wey macnaha maba la dhigayaba wax dhammaanaysaba ma baxdo maxayna waa kan soo marnay waqaatiluuhum xataa laa takuna fitnatun wayakuna addiinu kulluhu lilah ilaa qaayadaa la gaadho oo diinku ilahay keliga u yeesho shirkina la waayo iyo fitnadiisa ilaa heerkaasaa layla dagaalamay dagaalku marka ilah intaasu taagnaanaya marka wakti uu dhigayna ma jiro awsaartiisa mana dhigi doono ilaa aakhir qiyaami saaca laga gaadho nabi ciise iyo waqtiyadiisa ay soo baxaan sidaasuu mujaahid iyo aimadii salafka rag ka mid a ay macnaha aayadda ku fasirayaan rabbi subxaana wa tacala kadib wuxuuna leeyahay walaw yashaau allahu lantasara minhum ilahay tabar uma waayo nimanka hadduu doono ilahi subxana wa tacala isagoon idiin baahanin iyuu ilaahay ka argoosan karaayo tirtiri kara soo saas ma maxaa marka naloo imtixaanaya maxaa naloo gelin oo ragga loo dili oo caruurta ogaamoobi oo dumarkii macnaha waxa weeye ay rag la-aan u noqon oo maxaa lasu imtixaanaya sababtu waxa weeye walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin ilaahay subxana wa tacaala idinkuu doonaya inuu idinkala xusho imtixaan uu weeyaanoo idinka laydinku kala soocayo o laydinku kala saaraya mooye laakiin ilaahay awood uma waayin subxaana wa tacala isagoon idiin baahanin buu rabbi ka adkaan karaa saas man oo baabi'in karaa way macnaha gaalada kuwa la laayay oo jidka ilaahay lagu laayay subxaana wa tacala oo alla dartii loo dilay falan yudila acmaalahum ilaahay acmaashooda lumin maayo maxaa laga wadaa abaalkoodii lumi maayo lana dayici maayo sayahdiihim alla wuu hanuunin doonaa oo waxaa laga wadaa aakhare ka dhig aakhare markay tagaan meeshoodii gurigoodii baa la tusi ay jannada ku lahaayeen wayuslixu baalahum arrimahoodana alla wuu hagaajin waa aakharo sidaasi waa tafsiir wayudkhiluhum ljannata jannuuna gelin carafahaa lahum jannadaa wuu u cadeeyeyoo wayba garanayaanba wuu garansiiyey oo rabbi subxaana wa tacaala wuu baray oo wuu qeexay waa waxay garanayaan oo maba ka habaabayaanba waa ka xadiid saxiixa nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh min xadiidi abi saciidin alkhudri bukhaari soo saaray nabigu wuxu uhi sal lay waslam mu'miniinta markii iyaga xuquuqday lahaayeen loo kala gooyo oo intay siraadka gudbaan jannada intaysan gaadhin yani qandaro meeshaa ku taallaa lagu celinaya markaasaa xuquuqday isku lahaayeen loo kala goynaya markii xuquuqdoodii loo kala dhammeeyo baa loo idmayaa marka inay jannada galaan nabigu wuxu uhi sal lay wasalam sida ay u garanayaan jannada gurigoodii iyo deegaankay ku lahaayeen way ka daran tahay midkiin sida uu u garanayo gurigiisa adduunyada ku yaalla carafahaa lahum ilaahay baa baray subxana wa tacala oo adigu hadda gurigaagii aad saanka kasoo toostay inaad aadamo ka habaabaysa ka habaabi maysa sidaasoo kale ayaguna jannada meeshay ku lahaayeen ka habaabi maayaan waa la tusiyo ilahay baa baray subxana wa tacala sidaasi waa macnuhu macno labaadna waa jiraayo carafahaa lahum adduunka intay joogeen buu ilaahay jannada usoo qeexayoo wayba garanayeen janno macnaha sababta lagu gala iyo waxay yani lagu mudanaya iyo loo soo cadeeya lahayd macnaha war dadka alla rumeeyo baa layidhi haddaad ilaahay u hiilisaan wuu idin hiilin gomadihiinana wuu sugi rabbi subxaana wa tacaala yani macnaha waxa weeye waa shardi iyo abaal shardigu waxa weeye ilaahay u hiili ilahayba loo hiilin karaa diintiisa u hiili sharcigiisa u hiili rasuulkiisa u hiili dadka awliyadiisa ahlulxaqa u hiili kuwaa markaad u hiilisaan allana wuu idin hiilin gomadihiinana wuu sugiyo cararku idinka ilaalinaya dad geesiyaal ah oo masoo jeestayaal ah qalbigiinuu sugayaa dad wax iska celiyo ilahay idinka dhigaya subxana wa tacala waa goormo markaa diintiisa uhiilisaan macna walayansurana allahu man yansuruhu waa kaan soo marnay allah subxana wa tacala wuxuu ballan qaada ciddii u hiilisa inuu uhiilinayo waa kuwee kuwaas aladiina in makanahum fi lardi aqaamuu salaata waataw zakata waamaruu bilmacruufi wanahw can lmunkar kuwii marka dhulka loo dhiibo salaada la toosiya sakadana bixiya wanaagana dadka fara xumaantana la dagaalama kuwaa way kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu u hiilinay kuwaas wayaan rabbi subxana wa tacala kuwa hiiladiisa mudan saas macna wladiina kafaruu fatacsan lahum waadalla acmaalahum waxaa laga wadaa yani taa hore cagsigeeda weeyo alle hadduu dadka aanu iimaankaa gomadoodiiyo lugahooda sugayo kuwa gaalada ah wladiina kafaruu fatacsan lahum kufid waa habaar fatacisuu tacsan lahum waa habaar oo ha kufeen baa la dhihi ha kufeen oo lugtoodu yeena dhulka qabaninoo ha yani ha fulayobeyn baa laga wadaa fatacsan lahum leanna tacasa la yidhaahdaa tacasada waxaa la yidhaahdaa markuu ruuxu wejiweji u dhaco fatacsan lahum qoladii hore maxaa lagu yidhi wayuthabbit aqdaamahum soo lama dhig gomaddu hadday dhulka hayso lugtu dhulka hayso ruuxii waa toosan yahay sooma maxaa cagsigeeda ah in gomadii dhulka ay hayn kari weydo oo ruuxu uu wejiweji u dhaco fatacsan lahum macnaha waxaa laga wadaa iyagu yayna sugnaanine ha kufeen oo yaysan kicin baa laga wadaa macnaha saas macnaha fatacsan lahum rabbi subxaana wa tacaala acmaashoodii ayuu lumiyey maxaa acmaashooda loo lumiyey oo sidaa loogu galay sababtu waxa weye wixii ilaahay soo dejiyey bay kala haysteen oo qur-aankii ilahay subxaana wa tacaala kadibna ilahay acmaashoodii buu tirtiray oo hoobiyey fa idaa goortii laqiitum aada la kulantaan alladiina kuwa kafaruu kufriyey fa darba ariqaabi qooraha garaaca qooraha garaacistooda wey hadda waa master lakin bimacnaa amar baa laga wadaa fa darba ariqaab xataa idaa goortii adkhantumuuhum aad dilka ku badisaan ood xarkajisaan oy isdhaqaajin waayaan fashudduu adkeeya markaa alwasaaqa xadhigga aad wax ku xidhaysaan oo aad ku qafaalanaysaan adkeeya si aad adag u xidha markaa yaan idinka fakanin faimaa manan faimaa tamunnuuna inaad galladaysataan markaa manan galladaysi ood iska sii daysaan bilaash ku sii daysaan bacdu markaa kadib wa imaa fidaa'an wa imaa taftaduuna iyo inaad furataan fidaa'an furasho inaad furataan ood madax furasho ka qaadataan labadaba waad heli kartaan way khiyaar baad uleedihi imaa imaadu waa khiyaar labadaataan doondamaad samayn karta waxay u taallaa yani imaamka muslimiinta ninka markaa muslimiinta madaxooda ah ayay hawlahani u yaalaan madhabka ama qowlka raajixa ah oo wuxuu heli karaa inuu laayo waa heli karaa inuu iska sidaayo bilaash ku sidaayo wuu heli karaa wuxuu heli karaa inuu madax furasho ka qaato wuu heli karaa wuxuu heli karaa in la adoonsadana waa la heli karaa intaba waa khiyaaraad furan qur-aanka iyo sunada nabigeena kusugantaha sal lay slam xataa tadaca ilaa ay dejiso alxarbu dagaalku ilaa uu dejiyo awsaaraha culaysyaalkeeda ilaa ay dejiso hubka la dhiga wey macnaha mana la dhigayo wey macnaha ilaa yani adduunyadu ka gabagaboobayso kufri laga waayo dalika alamru arrinku dalika kaas wey walow yashaau llahu hadduu alla doono lam tasara wuu guulaysan lahaa minhum ayaga xaggoodu ka guulaysan laha ka adkaan lahaa dagaal la-aan iyo idinkoon laydin dirin walaakin laguse noqoya amarakum bilqitaal wey dagaalka ayuu alla idin amray muxuu idin amray liyabluwakum inuu idin imtixaana liyabluwa inuu imtixaano darteed bacdakum qaarkiin oo mu'miniintii ah bibacdin qaarka kale inuu ku imtixaano oo gaaladii ah waa laysku kin imtixaanaya ujeedadaasu ilahay ka leeyay subxana wa tacala ujeedo weyn baana ka dambaysa imtixaankaas oo in laydin kala saara waaladiina kuwa qutiluu la dilay fii sabiili illahi jidka ilaahay lagu dilay oo dagaalkaasi lagu laayay iyagoo ilaahay dartii liiclaa'i kalimatillahi u socda falan yudilla lumin maayo dayici maayo alle acmaalahum camalyaalkooda ma luminayo camalkooda meel baa loogu kaydinayaa marnaba ma dayacmayo sayahdiihim alla wuu hanuuninaya sayahdiihim wayuslixu baalahum labadaa jumlo culimada qaar waxay leeyihin adduunka intay joogaan baa laga wadaa sidaa markii la yidhahdo waxay noqonaysaa sayahdiihim intaysan weli dhimanin buu ilaahay hanuuninaya jidka toosan buu ku hanuuninaya iimaankuu u siyaadinaya dariiqa wanaagsan baa la tusaya maadaama ay diyaar u yihiin ilahay inay u dhintaan subxana wa tacala wa yuslixi baalahum arrimahoodana adduunka intay joogaan buu u hagaajinaya sidaas haddii adduunka laga dhigo waxaa kaloo dhici karta sayahdiihim tii inaan ku wadno horeo sayahdiihim alla wuu hanuuninayaa aakharo markay tagaan wa yuslixu wuu wanaajini baalahum arrinkoodana wuu wanaajino aakharadii baa laga hadlaya labadaba haddaad tidhahdana waa sax wayudkhiluhum wuxuu gelinaya alla subxana wa tacala aljannata jannadii buu gelinaya carafahaa wuu garansiiyey oo wuu qeexay jannadii lahum ayaga ayuu u qeexay wuu cadayay adduunka markay joogeenna wuxuu usoo qeexay sababkay ku mudanayaan iyo sida lagu geliyiyo jidka loo maro aakhare markay yimaadeenna waa la tusay oo ka habaabi maayaan gurigoodii ay geli lahaayeen jannada ahaa yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow in tansuruu haddaad hiilisaan allaha alle haddaad u hiilisaan oo diinkiisa u hiilisaan yansurkum alla waa idin hiilinaya subxana wa tacala taa haddaad samayso taa waa lagu siin haddii lagu yidhahda adoo tii lagaa rabay aan samaynin abaalgudkii hallaysiiya ma ku doodi karta nin baad maalan shaqa- shaqaale ka dhigato tii gurigaa ii dhis guriga dhismihiisa markaad dhamaysana abaalgud baad igu leedahay isagoon gurigiiba dhagaxba dhagax saarin buu ku yimid oo yidhi war abaalgudkaygii isii ma saxba sooma khaldana waxaynu maanta ilahay ka doonayna waa taas wey innagoon dhagaxba dhagax saarin oo in tansurullahaba aan ka soo bixin baan leenahay ilah maad noo hilis away ballanqaadka hay xaggeed martay ha waaba la xisaabtamaynaa war saas may xaggeennaasi wax ka yihin xaggeenna wax ka khariban yihiinoo in tansuru llaha baan laynagu haynin kii aqoonta lahaa in tansurullah laguma hayo qanigii taajirka ahaa in tansurullah laguma hayo kii xoogga lahaa in tansurullah laguma hayo kii dawladda haystay awoodda haystay in tansurullah laguma hayo yansurkum baynu ag istaagnay marka yansurkum war waa laga horeeyaa in tansurullah baa ka horreysa walayansuranna allahu man yansuruhu shardigii aynu ka soo baxno ilahay subxaana wa tacala abaalgudkii waa bixinaya saas wey macnaha wayuthabit alla wuu sugi aqdaamakum gomadihiinana wuu sugaya oo macnaha waxa weeyaan jabi jabka iyo cararka ayuu rabbi idinka ilaalinayaayo lugtiina ayuu dhulkuusay qalbigana waa idin adkaynayaawe waladiina kuwa kafaruu kufriyey fatacsan kufid lahum ayagu ay kufaan baa u sugnaatay yacni ama fatacsan lahum kufid ay iyagu kufaani ha u sugnaato ha kufeen wey macnaha yani waxa weeye yani ha carareeno yaynan sugnaaninoo ha halaagsameenoo balaayi ha ku dhacdo wey macnaha fatacsan lahum waadalla wuu lumiyey alla oo wuu dayacay acmaalahum camalyaalkoodiina wuu dayacay waxay samaynayeen oo dhanna ilahay agtiisa waxba kama halbacaad lagu lisan wey macnaha dalika arrinkaasi oo tacsiga gaalada ku dhacay maxaa tacsiga yani waxa weye kufidda iyo halaagga gaalada ku dhacay iyo camalkoodiiyo la lumiyey dalika arrinkaasi biannahum sababtu waxa weeye annahum bisababi annahum iyagu karihuu inay kahadeen maa anzala allahu wuxuu alla soo dejiyey oo qur'aankiisiiya bay kahadeen fa axbata markaasuu alla tiray oo buriyey acmaalahum camalyaalkoodii buu alla buriyey subxaana wa tacala maxaa saa loogu galay qur-aankii bay kahadeen way karahaysteen way naceen way la dagaalameen wixii ilaahay soo dejiyey ninkii karaahaystaayey ilaahay agtiisa camal uma yaallo sababtu maxay tahay camalka maxaa burburiya ya riddaa burburisa soo ma ridda iyo gaalnimaa burburisa haddaabaad wixii ilaahay soo dejiyey karaahaysato waad ridoobi islaamka waad ka bixi haddaad islaamka ka baxdana wixii camal aad lahayd oo dhan waa baaba'aya saasay ku imaanaysaa macnaha saas afalam yasiiruu miyayna socon fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna soconin oo fayanduruu ay kolkaa fiiriyaan kayfa sidee ayaa kaana ay kaana ay ahayd caaqibatu ladiina kuwii cidhibtooda min qablihim iyaga ka horreeyey dammar allahu waata cidhibtoodii dammar allahu alla wuu halaagayo wuu tirtiray calayhim korkooda ayuu baabi'iyey walilkaafiriina gaalada hadda joogtana waxaa u sugnaaday amhaaluhaa cuquubadaas mid la mid ah cuquubadaa kuwa la mid ah gaaladii hore la mariyey ayay iyaguna leeyihin dalika arrinkaas biana allaha bisababi ana allah sababtiisu waxa weeye ana allaha alle mawla ladiina kuwii inuu hiiliyahooda yahay aamanuu rumeey wa ana alkaafiriina gaaladana laa mawlaa hiiliye lahum iyaga inuusan u sugnaanin wey ina aladiina kuwa ina allaha alla dheh yudkhilu wuxuu geliyaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan jannaatin jannooyin buu geliyaa jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashu ay socdaan waladiina kuwa kafaruu kufriyey yatamatacuuna way raaxaystaan adduunkay ku raaxaystaan oo waya'kuluuna way cunaan kamaa sida ta'kulu ay waxu cunaan alancaamu xooluhu waxu cuno kaleeto wannaaru naar ayaa mahwan makaanu nagaadi ah lahum iyaga war may dhulka socdaan baa la leeyahay kuwaan loo jeedo waa kuwii nebi maxamed intaasuna hadalku wuxuu u dhacayaa kuwan xaqa ka soo horjeeda tusaalayaashii ummadihii hore iyo wixii ahaan jirtay iyagaa loo soo qaaday war dhulka maraa la leeyahay waxyahu dhagaha xidhan afalam yasiiruu fi lardi may dhulka dhexdiisa socdaan afalam yasiiruu may socdaan fil ardi dhulka dhexdiisa may socdaan miyayna soconayn may dhulka maraan oo wixii jiri jiray iyo bal ummadihii hore iyo bal may ogaadaan oo fa yanduruu ay fiiriyaan kayfa sideebay kaana ahaatay caaqibatu ladiina kuwii cidhibtooda min qablihim iyaga ka horreeyey say ahayd ummadihii ka horreeyey cidhibtoodii arrinkoodu see ku dambeeyey bal may fiiriyaan oo dhulka maraan oo ummadihii dariskooda aha bal soo maraan baa laleeyahy waa ka xaalkoodii wuxuu ku dambeeyey dammar allahu alla wuu halaagay oo wuu tirtiray calayhim korkooda cagtaa la mariyoo iyaga dhanba waxba laga mariyy waa la halaagay waa la rogay macnaha kuwa hore haddii xaalkoodu sidaa ahaa ma iyagoonbay ku ekayn oo saasay ku dhammaatay miya maya ee welilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday jooga markaa amthaaluha cuquubada kuwa hore la mariyey kuwa la mid a cuquubadii ummadaha hore lamiye baabi'inta ahayd kuwa la mid ah ayay kuwana leeyihiin marka may wax gartaan war kuwa idinka horreeyey oo dariskiinahabaa la baabi'iyey idinkuna wixii lagu baabi'iyey baa dabada haysaane tii iyagu ay lahaayeen oo baabi'inta mid la mid ah cuquubadaa kuwa la mid ay leeyihiin kuwan maanta jooga nebi maxamed la dagaalamayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo kuwa ka dambeeya macnaha dalika biana allah dalikadaasi waxay u noqonaysaa soo mu'miniintiina looma hiilimin gaaladiina shab laguma ridin oo lama baabi'in sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye mu'miniintu waxay leeyihiin hiiliya garab taagan gaaladuna ma laha hiiliye garab taagan mu'miniintu yay leeyihiin oo hiiliyahooda allah subxaanahu watacaala gaaladuse cid u hiilisa ma ay laha waxay isku hallaynayaan waa makhluuq tabartii iyo sanam iyo dhagax iyo ku iyagaba aan dhaamin oo bini aadam ah kaasay wax ka raadinayaan kaana hiilo gacan kuma hayo mu'miniintuna waxay ku tiirsan yihiin allaha awoodda oo dhan iskale kaasaa hiiliyahooda mar hadduu arrinku sidaa yahay yaa guulaysanaya alle ninkuu la jiran baa guulaysanaya midkuu ka jirana waa jabaya soo saas ma dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawla lahum xaqiiqadu saas maalintii uxud oo mu'miniinta waxoogaa laga laayo toddobaatanka laga dili jiray khalad dhacay dartii oo nabiga sal alay slam iyo kooxii saxaabo uu watay buurta uxud ay salka saareen oo halkaa isku difaacayeen baa waxaa dhawaaqay abu sufyaan radia allahu canhu markaa gaal buu ahaa isaga gaalada watay odaygii gaalada watay buu ahaa markaasaa wuxuu yidhi aawey maxamed buu yidhi ha u jawaabina bu nabi sal alay slam alalaha waa dhintay bui kaasi kuma hayo maanta ina abi quxaafa aawey buu yidhi abubakar buu ku wadaa shibka dhaha buu nabi sal alay slam kaana waa tegay buu yidhi kuma hayo aawey ila khadaab buu yidhi shibka dhaha kaana waa tegay buui markaasaa wuxuu yidhi uclu hubul hubulow maanta sare mar alelaha maanta waa gacanta sare adaale buui sanamkiisii buu ku wadaa waa caabudi jir markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay slam u jawaaba maxaan dhahnaa baa la yidhi ilaahay baa sarreeya buui waxaad ku dhahdaan buu yidhi allah baa sarreeye dhagaxan xuneed meesha ku haysaayo wax sarrayna uu hayo ma jirto markaasaa wuxuu yidhi abu sufyaan waa ku celiyeyo lana almawla walaa mawla lakum buui annagu waxaanu leenahay cid noo hiilisa oo hubul iyo asnaamta ah idinkuse asnaamtiinii haddaad ka tagtaan wax idin hiiliya ma haysaan jabte maanta buui markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay wasalam u jawaaba buui maxaan dhahnaa baa allahu mawlaana walaa mawlaa lakum ku dhaha buu nabi uhi sal lay wasalam ilaahay baa hiiliyaha naga idinkuna wax idin hiiliya ma lihidin saas maana marka waxa weeyaan allahu ina allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum ayagu way ismoodsiinayaan laakiin wax u heliya male macna allah subxaana wa tacaala wuxuu gelinayaa dadka iimaanka iyo camalka saalixa isku darsaday jannooyin hoostooda webiyaashu ay socdaan suuraddana lagu sheegi doonaa webiyaashaas kuwa kufriyey adduunka intay joogaan bay raaxaysanayaan iyagu xogaagaa dhandhalaalka adduunya iskaga raaxaysanayaan waxay u cunayaan adduunyada sida xooluhu wax u cunaan oo kaleeto laakiin naar baa hooyaadka ka dambeeya ha iska daaqeen sidii xoolahoo kale ha u daaqeen saas macna maxaa laga wadaa macnaha waxa weeyaan cunitaan waxay cunayaan aynan ku xisaabtamaynin xisaab ka dambaysa ilan xoolaha iyo adduunyadu way cunaan laakiin in lagala xisaabtami doono waxaan la yskaga daba imaan doono kuma xisaabtamayaan soo ma midda kale intii la doonay dhergaan si alla say rabaan bay u dhergaan gaalkuna waa saas kuma talagashana waxaan in la yskaga daba imaan doono way xisaab damba jirto midda labaad si alla siduu rabu u dhergaa waa ka rasuulkeena sal lay slam xadgii saxiixa ku odhanaya almu'minu ya'kulu fii mican waaxid waalkaafiru ya'kulu fii sabcati amcaa buu nabi uri sal lay slam mu'minku hal xiidan buu wax ku cunaa buu nabi uri sal lay slam gaalkuna toddoba xiidmood buu ku cunaa maba dhergaba saas macnaha yacni mu'minku adduunyada waa iska yareeya gaalse adduun iskama yareeyo marka yacni cunitaan aan fikir lahayn oon ka fiirsi lahayn oo maxaa ka dambeeya lahayn oo keliyata iyada uun ay u nool yihiin ha maxaad cuntaa maxaad cabtaa xaggeed hoy ka dhigataa intaa markaad isla hesho waxoogaa shahwaa ku qabane shahwadii xaggeed ku gudataa carbal intaa waxaan ahayn ay u nool yihiin sheega idinku ya soo inta inooga muuqataa adduunyadiiyo xoolaha ma ah ya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaamu wannaaru matwan lahum iska daaha iska cuncune ha daaqeene meesha ka dambaysaayy waa naar saasuu rabbi lehy subxana wa tacala afalam yasiiruu filard dalika arrinkaasi biana allaha sababtiisu waxa weye biana allaha alle mawla aladiina kuwii hiiliyahoodii inuu yahay wey aamanuu rumeeyey wa ana alkaafiriina gaaladana laa mawlaa hiiliya lahum iyaga inuusan u ahaanin sababta arrintaasi u dhacday oo gaaladana loo baabiiyey muminiintuna u guulaysteen kaaway macna ina allaha alle yudkhilu wuu geliyaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan jannaatin jannooyin buu geliyaa jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaashu ay socdaan waaladiina kuwa kafaruu kufriyey yatamatacuuna way raaxaystaan oo waya'kuluuna way cunaan kamaa sida ta'kulu ay u cunto alancaamu xooluhu wax u cunaan oo kaleeto saasoo kale isaga daaqaan iyagoo fikir iyo maxaa ka dambeeyey iyo maxaa ka imaan iyo ilaahay taqwadiisi iyo qasad wanaagsan iyo waxba iyagoon kalahayn sidaa xoolaha isaga daaqaan wannaaru naar ayaa mahwan makaanu nagaadia lahum iyaga meeshay ku nagaan doonaane hoygooda rasmiga waa naar wa ka'ayin in badan oo min qaryatin degmo ah degmadaasoo hiya iyaduba ashaddu adayg badan quwatan xagga awoodda min qaryatika degmadaadii ka awood badan allatii qaryadaasoo akhrajad ka ku bixisay ayaanu ahlaknaahum halaagnay in badan oo degmooyin ah oo degmaa oo ka xoog badan tii ku saartay ayaanu ahlaknaahum halaagnay oo falaa naasira wax yiiliya lahum ayaga uma sugnaanin markaanu halaagnay afaman cid kaana ahaadee calaa bayinatin arrin cad korkeeda xujo cad korkeeda oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaatay kaman cid miyuu la mid yahay zuyina la qurxiyo lahum isaga suu-u camalihi camalkiisa xumaantiisa loo qurxiyey oo watabacuu raacay ahwaa'ahum hawooyinkooda raacay mathaluljannati jannada sifadeed allatii jannadaasoo wucidda la yabohay almuttaquuna kuwa alle iska jira jannada loo yabohay sifadeedu fiihaa wey fiihaa dhexdeeda waxaa ahaaday anhaaru wabiyaal baa ahaaday oo min maain biyo ah biyahaasoo hayri aasinin kuwa ajoobaya aan ahayn isbedelaya ayib wa anhaarun iyo webiyaal baa ahaaday oo min labanin caano ah caanahaasoo lam yatahayar uusan doorsoomaynin tacmuhu dhadhankiisu uusan doorsoomayn wa anhaarun webiyaal baa jannada dhexdeeda wa anhaarun webiyaal oo min khamrin khamro ah khamradaasoo ladatin u macaan lishaaribiina kuwa cabaya u macaan wa anhaarun iyo webiyaal oo min casalin malab malab ah malabkaasoo musafan la saafi yeelay oo la kala rufay walahum waxaa usugnaaday fiiha jannaadka dhexooda waxaa usugnaaday min kulli amaraati midhayaal midho kasta xaggii waxbaa uga sugnaaday iyo wamakfiratun dhaafid baa usugnaatay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaatay kaman cid miyuu la mid yahay intaa ruuxa helayaay huwa isaguba khaalidun mid waaraya fi naari naarta dhexeeda ku waaraya kaman cid miyuu la mid yahay huwa isaguba khaalidun waaraya fi naari naarta dhexeeda ku waaraya oo wasuquu waa la oo wasuquu la waraabiyey maa an biyo la waraabiye xamiiman oo kulul oo faqataca ay googooyeen biyihii amcaa'ahum mindhiciradooda ay googooyeen kuwaasi iyo kuwa ma isku mid baa bal isgarabdhiga way macna wa ka'ayin in badan oo min qaryatin degmo ah degmadaasoo hiya iyaduba ashaddu adayg badan quwatan xagga taagta iyo awoodda min qaryatika degmadaadii ka xoog badan al ka adayg badan allatii degmadaasoo akhrajad ka ku bixisay in badan ayaanu ahlaknaahum halaagnay maxaa laga wadaa degmada nabiga laga saaray ee uu deganaa ee ku dhashay waa mako degmooyin badan oo dadkoodii markay rusushoodii saareen oy eriyeen oy qixiyeen aanu baabi'inay baa badan wey degmooyinkaa hore markaan baabi'inayna falaa naasira mid hiiliya lahum ayaga uma ahaan wax usoo gurmado wax la qabta lawaa waa kuwee ummado badan ummadihii hore rusushoodii caydhiyey ee la dagaalamay waa la baabiyey cadaabki ilahi markuu ku yimidna wax u hiiliya lama helin qoladana loo hadalku u dhacayaayo loo hanjabaya nebi maxamed ka eriyey magaalada maka oo macnaha wax wey ka qixiyey waa kii nebigu ka hijrooday salawatu rabbi wasalaamu caleyh afaman cid marka waxaa laysu keen garab dhigaya laba qolo dadka ahluliimaanka ilaahay diintiisa raacsan iyo dadka xunxunka ah afaman cid kaana ahaaday calaa bayinatin xujo cad korkeeda ku sugan mid ku sugan adduunka intuu joogo jidkiisu waa u cadyahay arrintiisuna waa u cadda shaki kagama jiro xujo cad oo xagga ilahay ka timi buu ku sugan yahy min rabbi xujadaasoo min rabbii rabbigii xaggiisa ka ahaad kaman cid miyuu la mid yahay zuyu camalihi camalkiisa xumaantiisa loo qorxiyey naftiisa unbaa wax tustay xumaantii naftiisu tustay unbuu shaydaanna u qorxiyey wax kaloo uu haystana male labadaasi ilahay baan ku dhaariya ma isku midba waa mayo kaman zuyina lahu suu camali oo watabacuu raacay ahwaa'ahum hawooyinkoodana raacay siday naftoodu jeceshahay un iska dabagalay biduuni xujatin walaa burhaanin walaa daliil unbay iska raaceen waana loo qurxiyo shaydaan baa ka shaqaystay kuwa iyo dadka xujada cad ku dul sugani labadaasi ma isku midba adduunka hadday joogaanna isku midma aakharana isku mid noqon maayaan mathaluljannati jannada xaalkeed iyo sifadeed allatii jannadaasoo wucida la yaboohay almuttaquuna kuwa cabsadee ilaahay ka jira jannada loo yaboohay tilmaanteeda iyo sifadeed iyo xaalkeedu waxa weeye fiihaa dhexdeeda waxaa ahaaday anhaaru wabiyaal baa ahaaday webiyaashaasoo min maa-in biyo ah biyahaasoo hayri aasinin kuwa ajoobaya aan ahayn aasinka waxaa la yidhahdaa biyuhu markay isbedelaan ajaa la yidhahdaa inta badan yani waxaa loo yaqaan markii biyaha muddo intay meesha ku jiraan xoolaha lugtooda ku badato cagtooda baa la dhahaa hayri aasinin yani waa isbedel wey maanaa biyahaasoo hayri aasinin kuwa aan isbedelaynin biyaha jannada ku yaala joogaayay ee lagu cabayaayey ee webiyaasha socdaayay biyo qashin dhex socda ma aha biyo urayana ma aha biyo isbedelayna maaha waa biyo laga shaqeeyo oo saafi a wey macnaha wa anhaarun webiyaal baa ahaaday oo min labanin caano ah caanahaasoo lam yatagayar uusan isbedelaynin tacmuhu dhadhankiisu uusan isbedelayn oo macnaha waxa weeyaan ma dhanaanayaan ma mayacayaan ciir ma noqonayaan dhanaan ma noqonayaan waa dhay saas macnaha lam yatagayar tacmuhu dhadhankoodu isma bedelayaan saasay macnaha ku joogayaan wa anhaarun iyo webiyaal baa ahaaday oo min khamrin khamro ah khamradaasoo ladatin u macaan lishaaribiina kuwa cabaya u macaani badan khamrada adduunyadu way qadhaadha wayna uraysaa waa qarmuun ta kaletana waxa weeyaan maskax waa lagu xaraa intaasoo dhan jannada ma laha khamrada aakhar male ladatin lishaaribiin waan soo marnay inaysan mafaasida kaleo dhanna lahayn waan soo marnay mana wa anhaarun webiyaal baa ahaaday oo min casalin malab ah malabkaasoo musafan la saafi yeelay wax alla waxaa malabka gudihiisa ku jiro dhan baa laga ee qashinkaabaa laga saaray xanjadii baa laga saaray gowskii baa laga bixiyey yani waxa weye wax alla wixii dhexdiisa ku jiro qashina o dhan waa laga bixiyey waa saafi wey mana saas maana waa webi socdow ma aha wax geel laga soo garaacayo ama gaaguur laga soo jebinayo maaha waa webi iska qulqulahayo malaba wey mana walahum waxaa u sugnaaday fiiha jannada dhexeeda waxaa ugu sugnaaday min kulli thamaraati midho kasta xaggiisana waxbaa uga sugnaaday nooc kasta oo midhaha ka mid a wamaqfiratun waxaa intaa u dheer wamakfiratunna way u sugnaatay dembi dhaaf oo min rabbihim rabbigood xaggooda xaggiisa ka ahaatay intaa marka laysugu daray kama baqayaan yani in berrito kiis loo qabsado oo maxkamad laysoo istaajiyo la sheed ugu dhaqantee wixii laydin siiyey ilaa sideedaba barwaaqada marka inta lagu siiyo aada is leedahay waa lagaaga daba imaan doonaa dhadhan ma leh soo ma maantao dhan haddii intaa nicmada adduunyadao dhan laguu dhiibo aada og tahay inaadan ku baxsan doonin ma dhadhan bay leedahay dhadhankeedu waa waa waa yani waxa weye waa cadow baa ku jira sax ma wa makfiratun min rabbihim intaa marka laysugu daro dembi dhaaf baa u dheh ilahi baa u dembi dhaafaya subxana wa tacala limuna haystaa laleey yani wixii idinka dhacay kaman cid miyuu la mid yahay marka intaa ruuxa laysugu daray ee la siiyey kaman cid miyuu la mid yahay huwa isaguba khaalidun mid waaraya fi naari naarta dhexeeda ku waaraya dad naarta gudaheeda ku jiro ku waaraya iyo kuwaas ma isku midba oo wasuquu weliba la waraabiyey maa-an biyo la waraabiyey xamiiman oo kulul naarta ayagoo ku jiraan waxay ku cabayaan biyo kulul faqataca markaasaa biyihii kululaa waxay googooyeen amcaa'ahum mindhiciradoodii ayay googooyeen xiidmaha iyo mindhicirka iyo calolkujirtoo dhan baa googo-aysa biyaha kulul ee la cabsinay war labadaa bal isgarab dhigo ma laba yani waxa way isku mid ah isku mid miyahin labadaas isku mid ma ah midkaas xunna ka dadaalo iska jira jidkiisa wey kaa wanaagsanee abaalkaa wanaagsan heli doonana jidkiisa iyo sababtii lagu gaari lahaa ku dadaala sidaasaa macnaha waxa darsigu u dhacaya wa minhum waxaa ka mida man yastamicu munaafiqiintii baa halkan laga galay wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid a man cid baa ka mida yastamicu dhegaysanaya ilayka adiga ku dhegaysanaya nebi maxamedow qolyo ku dhagaysanayaa ka mid xataa idaa goortii kharajuu ay baxaan min cindika agtaada markay ka baxaan qaaluu waxay yidhaahdaan liladiina kuwii waxay ku yidhahdaan uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey maadaa maxay buu qaala yidhi nebigu aanifan mar dhow war hadda muxuu lahaa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weye tabaca allahu alla uu awday calaa quluubihim quluubtooda korkooda uu awday oo watabacuu raacay ahwaa'ahum waxyaalaha naftoodu jeceshahayna raacay waaladiina kuwa ihtadow hanuunay zaadahum alla wuu u ziyaadiyey hudan hanuun buu u ziyaadiyey wa aataahum wuxuuna siiyey taqwaahum cabsidoodiina wuu siiyey ay mudnaayeenoo yani waxa weye ay istaahileen fahal yanduruuna miyay sugayaan kuwan la kari la'yahay ila saacata qiyaamada mooye wax kale miyay sugayaan an ta'tiyahum inay u timaado mooye baktatan si kada inay ugu timaado mooye wax kale miyay sugayaan faqad jaaa xaqiiqe waxaa yimid ashraatuhaa qiyaamada calaamooyinkeedii waa yimaadeen ee fa annaa sideebay lahum ayaga ugu sugnaaday id idaa goortii jaa'atum saacaddu ay timaado dikraahum waansankood iyo waana qaadasho seebay ugu sugnaatay mana say u heli karaan inay waana qaadasho markaa ku intifaacaan saas way macana munaafiqiinta ayaa waxaa laga hadlayaa sida ay u qalbila yihiin aabayeel badanna ayna uba siinaynin duruusta iyo khayrka nabigu bixinaya sal alay slam iyo tacliimta uu ummadda barayo wa minhum waxaa ka mida munaafiqiinta man kuwa ayaa ka mid a yastamicu dhagaysanaya ilayka adigay ku dhagaysanayaan fadhiga way fadhiyaanoo nebiga wacdigiisa iyo wax sheegiisa way dhagaysanayan waa maqlayaan xataa idaa goortii kharajuu ay baxaan min cindika agtaada markay ka baxaan oo intaad arrintii dhammayso la kakaco meesha laga kacoy tagaan qaaluu waxay dhahayaan waxay yidhaahdaan liladiina kuwii waxay ku yidhaahdaan uutuu la siiyey alcilmiga cilmiga la siiyey oo saxaabadii iyo mu'miniintii ah kuwiiba waxay ku dhahayaan maadaa maxay buu qaala yidhi muxamed aanifan mar dhow war hadda muxuu lahaa muxuu lahaa muxuu sheegahay muxuu ka hadlahay oo waabad fadhiday maxaa kugu dhacay wuu fadhiyey laakiin waa maqnaa marka uu fadhiyo uma fadhiyo aada cilmi faa'iidaysatid umana fadhiyo aada iimaan siyaasatid wuxuu isleeyahay uun waxoogaa ayaan lagu ceebaynin oon lagu fahmin iska fadhiiso saas mana ilan hadduu kaco waxaa la dhihi waa munaafiq duruustu ka kici jirta soo ma nebiga meeluu wax ku sheegayuu ka maqlan jira aldhi waxoogaa markaa ceebtaadu siday ugu asturnaato bal meesha iska fadhiyo un macnaha waxa muuqaalkaaga un meesha joog mar hadduu saa ku joogo wuu iska fadhiyaa laakiin qalbigiisu waa xidhayo uma furna waxa nebigu sheegaya salawatu rabbi waslamu caleyh hadda markii la kala tago bu culimadii saxaabada kuwii cilmiga la siiyey wuxuu ku leeyahay war mar dhow maxaa la lahaa muxuu lahaa mar dhoweyd hada muxuu lahaa muxuu lahaa waa fadhiday muxuu lahaa saasuu leeyahy maada qaala aanifan saasuu leey macana waxaa kaloo kan muuqata meesha aabayeel la-aan aabayeel la-aan baa ka muuqato aad aabayeel yani aadba umagu yani muhiimad badanba ma siinayaan nabiga wax ka qaadashadiis salawatu rabbi wasalaamu caleyh ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye tabaca allahu alla uu awday calaa quluubihim qalbiyadooda korkooda uu awday qalbiga ayaa laga xiday khayrkii inuu galo cilmigan iyo wanaaggan iyo waxyigan iyo kitaabkan iyo sunnadan iyo barakaadkan roobkan da-ayaaye qalbigooda waaba ka xidhanya waa ka qufanaya oo watabacuu waxay raaceen ahwaa'ahum waxyaalahay naftoodu jecesha marba hadduu ruuxu naftiisu waxay jeceshahay raaco oo sunnada iyo dariiqeeda garab maro qalbigaa la xidhaa qalbigiisa haddii la xidhana wanaagga oo dhan iyo sunnadiiyo khayrka iyo barakadao dhan waa ka xidhmaya macnaha wladiina htadow waxaa ka gedisan kuwa wladiina kuwa ihtadow hanuunay oo hanuunka qaatay bartay dhaqan u qaatay raacay zaadahum alla wuxuu u siyaadiyey hudan hanuun buu alla u siyaadiyey subxana wa tacala iimaan baa loo siyaadin hanuunsanaan baa loo siyaadin khayr loo siyaadin barakaa loo siyaadin yani waxa weye wanaagoodii baa wanaag loogu daraya ninku ruuxu markuu wanaag xaggiisa u tilaabo qaado ilaahay subxaana wa tacala wanaagga xaggiisa u hogaaminaya markuu sharka xaggiisa u tilaabo qaadoo la kari waayana sharka xaggiisaa loo kaxinaya qalbigana waa laga xidhaya hawadiisa iyo balwadiisana waa la raacinaya saas mana waxaa la doonaya marka sayna balaaya kugu dhicin hanuunka raac wladiina htadaw zaadahum hudan wa aataahum alla wuxuu siiye taqwaahum cabsidoodana wuu siiyey taqwaahum idaafadu waa ikhtisaaso cabsidii u qalantay ay istaahileen oo dhammaystiran ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacala cabsi qalbigooda iimaan iyo khayr looga buuxiyey wanaaggana ilahay waa tuusay subxana wa tacala fahal yanduruuna miyay sugayaan kuwa nebi maxamed la dagaalamayahay ee iimaanka lagu kari la'yahay miyay sugayaan ila saacata qiyaamo mooye wax kale miyay sugayaan hadda haddii lagu kari waayo wax la soo socdaan wixii soo socda unbaad la sugaysaa soo ma la kari waa si walba loo gay waxay sugayaan waa qiyaamada inay timaado rajo kale male an ta'tiyahum inay timaado mooyaan miy wax kale inay u timaado mooyaane wax kale miyay sugayaan baktatan si kadaa inay ugu timaado mooye faqad jaaa xaqiiqiyan waxaa yimid ashraatuhaa calaamooyinkeedii waa yimaadeen saacadda waktigeedii inuu dhow yahay waxaa kutusaya calaamooyinkii lagu garan jiray ee inay soo dhowdaan kutusayay waaba yimaadeenba oo maxaa ka mid ah soo saaridii nebi maxamed la soo saaray salawatu rabbi waslamu caleyh bicatuhu waxa weeyaan waa min akbar alamaaraat alati tadullu cala qurbi qiyami saaca maxaa nabigu wuxu uri sal ly slam buciftu ana wasaacatu ka haatayn buu nabi sal lay slam aniga saacadda waana la soo saaray sida labada farood isku yihiin labadaa farood intay isdheer yihiin intaa in laga anagu kala dambayno oo macnaha waxa weeyaan yani farta murugsatada ladhiyo fardhexda riwaayada axmed waxayba leedahay in kaadat latasbiqunii buu nabi sal lay slam waxayba qiyaamadii sigtay inay iga soo horumarto siday dabada isugu dhow yihiin man saas man marka nebiga soo saaridiisu waa calaamo waxaa calaamo ah iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar dayixiina waa dhambalmay dayixiina qiyaamada inuu dilaaca uu dayaxu kala dilaaci doono calaamada qiyaamada ka mid a waa dhacday calaamooyin fara badan oo nebigu sheegay baa dhacay kuwana waa soo socdaan kuwo fara badanna horay u tageen kuwana waa soo socdaanoo kuwii aadka u waaweynaabaa laaban sida maalan dajaal imaanshihiis nebi ciise soo degitaankiis khuruuji yajuuj iyo wamaajuuj imaanshahooda daabatul ardi oo soo baxaysa qoraxdoo dhankaa ka soo baxda sidaasay isu dabagelayaan mahdiga yacni calaamooyin waaweyn ayaa soo foodle kuwaasina qarkay soo hayaan oo sodhowy nebigu wuxu yuri sal lay slam sheegay calaamooyinka waaweyn markay bilowdaan waxay isugu xigayaan si aan kala dambayn lahayn midda ugu horreysa markay soo baxdo khalaas kuwii kalena waa daba joogaan saas maana sidii tusbax furtay oo kale unbay saa isu dabagelayaan marka waxa weeyaan faqad jaa ashraatuha calaamooyinkeedii waa yimaadeenoo waaba dhaceen buu rabbilahi subxana wa tacala fa annaa sideebay sideebaa lahum ayaga ay ugu sugnaatay dikraahum waana qaadashadooda inay waana qaataan oo waana qaadasho ku intifaacaan seebay ugu sugnaatay oo say ku helayaan way idaa goortii jaa-athum saacaddu ay u timaado saacaddu markay timaado ma suuroobi kartaa inaad markaa iimaan la timaadood waana qaadato maya markaa ma suuroobi karto waxaan dhici karin wey waa shay fog wajii'a yowmaidin bijahannama yowmaidin yatadakaru linsaanu wa annaa lahu dikraa ma suuroobi karto waana qaadasho maalintaa ku anfacaysa ma jirto waa kaan soo marnay wa qaluu aamanaa bihi waannaa lahum altanaawushu min makaanin baciid seebaa iimaan iyo waana qaadasho meeshaasay uga suuroobi karta meel fog bay wax ka laacayaan ma suuroobi karta man faclam ogow baa layidhi nabiga sal lay slam anahu amar yashaani laa ilaha mid xaq lagu caabuday inuusan jirin ila allahu alla mooye wastakfir dembi dhaaf weydiis weydii lidembika wastakfir dhaafid weydii lidembika dembigaaga dhaafid u weydii alle walilmu'miniina mu'miniintana dhaafid u weydii iyo walmu'minaati mu'minaadka dumarka wallahu alla yaclamu wuxuu ogyahay mutaqallabakum gadgadoonkiina iyo wamathwaakum makaanu nagaadigiina alla waa ogyahay subxana wa tacala wayaquulu waxay leeyihiin aladiina kuwa aamanuu maa la soo dejiyo suuratun suurad maa la soo dejiyo faidaa goortii unzila la dejiyo suuratun suurad markii la dejiyo suuradaasoo muxkamatun mid la sugay ah oo wadukira la sheego fiiha suurada dhexdeeda alqitaalu dagaalkii lagu sheego ra'ayta waxaad arkaysaa aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda maradun uu shakigu yahay cudur ku yahay kuwa qalbiyada ka jirona nifaaq iyo shakigu ku jiro waxaad arkay induruuna ayagoo fiirinaya ilayka adiga ku fiirinaya nebi maxamed nadara lmaqshiyi ka nadari lmaqshiyi mid la daboolay calayhi korkiisa la daboolay fiiradii oo kale min almawti geerida darteedna loo daboolay oo miirkuba ka tegay falow sadaqu llah faawlaa dheh faawlaa fa awlaa kan haboonaanshaha badan lahum ayaga ku haboonaanshaha badani daacatun waa yeelid ay ilaahay hadalkiisa yeelaan iyo wa qawlun oraah macruufun oo wanaagiisa la yaqaan fa idaa goortii cazama uu go-o oo uu gamuurmo alamru arrinku markuu go-o oo gamuurmoo dhaboobo falow sadaquu hadday u run sheegi lahaayeen allaha alle hadday markaa u run sheegi lahaayeen la kaana wuxuu ahaan lahaa runsheegaasi khayran mid khayr a lahum ayaga u khayru noqon lahaa macna faclam anahu laa ilaha ila allah nabigaa la amraya sal lay slam waxaa la leeyahy ogow waxaa la leeyahay ogow baa la nabiga sal lay slam ummadiisana waa loo jeedaa oo waynu soo gelinaa cid xaq lagu caabuday inaysan jiran alla mooya subxana wa tacala yani tawxiidkaa la baraya tawxiidka ayaa la baraya maxaa yeelay tawxiidka ilaahay baa rususha baray rusushuna khalqigay bareenoo ayagaa soo gaarsiiyey laga wadaa inaad macnaheeda barato iyo waxay ka hadlayso faclam anahu laa ilaha ila allah laa ilaha illa allah maxay maxaa la yidhahda maxay macnaheedu tahay meeqa tiir bay ku taagan tahay shuruud inteeba agleeg bay leedahay maxaa guriyo oo nawaaqideedu maxay tahay faclam anahu laa ilaha ila allah asaaska ugu horreeya diintuba ku taagan tahay waa inaad barato saas man laakiin inaad jaahil ka hatood iska socotaay aad bay nasiixu wata cilmiga ayaa ka horeeya wax walba alimaam lbukhaari caleyh raxmatullahi saxiixiisa aayadanuu keenay wuxuuse ka hormariyey tarjamadiisa uu yihi baabun alcilmu qabla alqawli waalcamal cilmigu wuxuu ka horeeya hadalka iyo ficilkaba isagaa ka horeeya markaasuu aayadan keenay faclam anahu laa ilaha ila allah baradaa la yidhi oo ogow cid xaq lagu caabuday inaysan jirin alla mooye tawxiidka bar horta tawxiidka ogow tawxiidka markaad ogaato maxaa ka dambeeya wastafir lidambika waa camalkii wey wastafir lidambika waa camalkii camalka waxaa ka horey cilmigaa ka horey cilmigaa ka horey oo tawxiidka la barto rasuulkeenuna salawatu rabbi wasalamu aleyh mucaadi ibni jabal markuu yaman u diray wuxuu yidhi dadka waxaad u sheegtaad u bilowdaa in aysan jirin cid xaq lagu caabuda alla mooye subana tawxiid uga bilow tawxiidka markay bartaan oo dadku ogaadaan alle keligii in la caabudo oo cibaadada cid kale ayna mudnayn u gudub baa layidhi salaad kadibna u gudub sakada lagu leeyay saas macana innaga laakiin mushkilada ay haysataa waxa weeye waxaa laga yaabaa waxyaalo fara badan oo acmaala inaan samaynayno laa ilaha illa allahna inaga qasanta oo laa ilaha illa allah haddii macnaheeda la garanayo faclamtaana laga bilaabi lahaa maanta ma waxaa laga murmi lahaa ilahay cid aan ahayn waa la baryi karaa ya doodaasi ma taagnaan lahay ilahay cid aan ahayn waa la tuugi karaa oo awliya wax qabata oo qubuurta iyo amwaadda ha la aado oo istiqaafe iyo gargaar weydiisi ha lagu sameeyo ma taasaa maanta taagnaan lahayd faclam hadday ka bilaaban lahayd faclam anahu laa ilaha ila allah iriddaasi waaba xidhmi lahayd mushkila maxay dhacday lahayd faclamtaas iyadoon laga bilaabin baa waxaa la akristay fiqhi fiqhi aan yani waxa weeye kutub mukhtasaraada la akristay shuruux tuxfe iyo waxaa laga bilaabay baashayd meel ayna shaqo ku lahayd aggaa la aaday sheekh baa la noqday sheekh ummad macnaha waxa weeyaan duuban oo ummaddu kusoo hirato waxa la aan caadi ahayn faclam anahu laa ilaha ila allahuna waa ka tilaabsaday markii horeba gadaal dambaa waxaa soo baxday war sheekhu laa ilaha illa allahu waa kaa khaldan ninkaas ma yeelayaaba idinla ta ya faclam anahu laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu ninka fahamsan oo macnaheeda garanaya ma dhihi karayo mana caqiidayn karo ilahay cid aan ahayn baa la caabudi karaa ama la baryi karaa ma dhihi karayo maxaa yeel laa ila maxayba ka hadlaysaaba ya ma kelimo bilaasho meesha taaganba laa ilala wax kale ka hadlaysa ilahay cidaana loo bari karo ilahay cidaana lama tuugi karo ilahay cidaan ahayn sharcigiisa lama raaci karo ilahay cidaan ahayn lama ateeci karo jidka ilahay loo marana waa jidka nebi maxamed salawatu rabbi waslamu aleyh nebi maxamed jidku jidayin intaa haddii la fahmi lahaa ma war baaba joogi lahaa waxyaalo badan baa iska caddan lamaa salaadiibaa barasho u baahan soonkiibaa u baahan xajkiibaa u baahan yani ganacsigiibaa u baahan tilaawal baad qaadaysaan bal cilmiha laga horraysiiyo ha la ogaado camalka cilmigaa ka horeeya wastafir waa camalkii faclan baa ka horeysa saas macnaha waa culimadu leeyihi waxaa lii nabiga sal alay waslam ilaahay dembi dhaaf weydiiso mu'miniintana u weydii ragga ah mu'minaadka dumarka ana u weydii alla wuxuu og yahay mutaqallabakum gadgadoonkiina aada adduunka dhexdiisa ku gadgadoomaysaan gadgadoonka yani waxa weye mar waad hurudaa waad soo baxday mar waad xamaalanaysaa mar macnaa waxa waad cibaadaysanaysaa xaaladahaaga gadgadoonkaaga waa lagula socdaa wa mahwaakum makaanu nagaadigiina gurigiina aad tegaysaanna wuu ogi taa waxaa ka fican la yidhahdo mutaqallabakum waa adduunka mahwaabakumna waa aakharada meeshaad gelaysaanoo hoygiina rasmigaana ilahi waa ogyahay subxana watacala waxba ilahay kama qarsoona subxana watacala wayaqulu ladiina aamanuu lawlaa nuzilat suuratun faida unzilat suura halkan munaafiqiintiibaa haddana warkoodii dib laynoogu aliyey rabbi wuxuu lehi subxaana wa tacaala mu'miniintu waxay leeyihiin dadka iimaanka leh waxay dhahayaan lawlaa nuzilat suura maa suurad la soo dejiyo waxay suuradda ka wadaan suurad dagaalka loo fasaxda ama dagaalkana lagu waajibiyo oo ilaahay janno si aan ilaahay agtiisa janno uga helno oo naftanadiiyo xoolahanaga aan janno ugu raadsanno suuraddan baa la soo dejiyo saasay odhanaya waa rag la celcelinayaba kufu aydiyakum baa lale war ukaadiy ukaadiya iyagana waa fakfakanaya xaggay u fakfakanayaan baydinlata waxay u fakfakanayaan jannay raadinayaan in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna jannadii bay arkaan markaasaa waxay leeyihiin suurad maa la soo dejiyo na amarto dagaalka aanu ilaahay ugu dhawaano janno ku raatana sidaa markay dhahaan fa idaa unzilat suuratun muxkama suuradday rabeen marka la soo dejiyo oo suurad muxkama ah muxkamada waxaa la yidhahda suurad la sugay oo aan la nasakhaynin oo xukumkeeda la bedelaynin ama la caddeeyey oo xukumkeedu cad yahay suurad noocaasi marka la soo dejiyo wadukira fiiha alqitaalu dagaalna lagu sheego dhexdeed oo la yidhahdo mu'miniinta dagaalama la yidhaahdo ra'ayta aladiina fii quluubihim marad halkaasay munaafiqiintu soo baxaya waxaad arkaysaa munaafiqiintii qalbiga ka jirana oo shakiga iyo nifaaqu ku jiray mu'miniintana isku dhex qarinahayo masaajida ku dhex jiray waxaad arkaysaa yanduruuna ilayka nadara almaqshiyi calayhi min almowt ayagoo ku fiirinaya sidii nin intay geeri ku timid geeridu ay miyirkiisii dabooshay siduu indhaha kaga mirig mirigsiiyo oo kaleeto saasoo kale ayagoo kuu fiirinaya adugu nin cabsaday mataqaana fulaya nin baqay weligaa fiiradiisa mataqaana ishiisu meel gooniyo qaban karta ma jirtaba mirig mar halkaasay ku dhacaysa marna halkaasay ku dhacaysa marna halkaasay ku dhacaysa waa sida ruux geeri ku timid oo muxtadar ah oo geeri kusoo xaadirto lagu soo xaadiray ishiisu meel gooniyo ay fiirinaysa ma jirto mar xagguu fiirinaya mar xagguu fiirinaya mar ishiisu xaggaas ishii waa wareegaysanaysa soomaali fulaynimada ku jirta iyo baqdinta ku jirtay gaalada ka qabaan daradeed daraaddeed baa waxaad arkaysaa iyagoo ku fiirinaya sidii mid geeri kusoo xaadirtay oo miirkiisii uusan joogin oo kaleeto nadara almarshiya calayhim min almowt aayad la midaynu soo marnay oo rabbi subxaana wa tacala uu ku tilmaamayo faida jaa alkhawfu ra'aytahum yanduruuna ilayka taduuru acyunuhum kaladii yugshaa calayhi min almowt ishuu saasay u wareegaysaayo waxaad moodaa raadaar baad moodaa meel kusugnaan mayso saas ishoodu waa wareegaysa fulaynimo wey manaa baqdinta ay qabaan saasuu ley macnaa rabbi subxana wa tacala macnaha way baqaan amaa dadka ahluliimaanka ah markii ilaahay intuu dagaalka sharciyeeyo u jideeyo dagaalama la yidhahdo iska celiya la yidhaahdo markaasi geesinimo iyo sugnaansho iyo janno u muuqato iyo halkaa ayay higsanayaan oy fiirsanayaan laakiin indha mirig mirig iyo fulaynimo iyo dib u gurasho iyo carar iyo ta'wiilaad iyo waxaa la yimaada waxaa la yimaada munaafiqiinta lagu yaqaan waa kaan soo marnay waida unzilat suuratun an aaminuu billahi wajahiduu maca rasuulihi ista'danaka ulutawli minhum kuwii xoolahalaa baa ugu horreynay hanaaba fasaxayli islaantii baa laga umulaysiy waxbaa jiriyo ganacsiga wayaankanada si ayu boqol marba soo bay la imaanaya saasuu rabbi ilahi subxana watacala marka hore cabsi baa gelaysa kadibna sababtay ku baxsan lahaayeenoo ku tegi lahaayeen bay raadinayaan macna amaa dadka ahluliimaanka rabbi wuxuu leeyahay oo tilmaamaya marka horey bay leeyihiin lawlaa nuzilat suura maa suurad la soo dejiyo dagaalkana lagu amro saasay iyagu leeyihin macna saas weya fa wlaa lahum rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacala fawl maca icraabo fara badan baa ku jirta fa awlaa lahum taas dhowr icraabood baa ku jira laakiin ka ugu fududay waxa weeye in la yidhaahdo fa wlaa lahum fa wlaa kan haboonaanta badani lahum ayaga ku haboonaanta badani taacatun waa daaco marka waxaa laga dhigaya mubtade khabarkiisuna daacatu yahy shayga haboonaansha bane ku habooni waxa weeyaan inay ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulka yeelaan iyo wa qawlun macruufun iyo hadal wanaagiisa la yaqaano hadalka mu'miniinta lagu yaqaano oo samicnaa wa atacnaa iyo yeellay iyo diyaargaroobid iyo taas taasaa ku haboon baa laleeyahy fa idaa cazama alamru arrinku markuu go-o waxaa laga wadaa markuu gamuurmo waxaa laga wadaa markuu arrintu dhawowdo arrintu markay dhawowdo oy dhab noqoto in macnaha hawshii la gudagalo oo inta la tashado hawshii soo dhammaato falaw sadaqu llah hadday markaa alla u run sheegi lahaayeen oy ficilkooda iyo xubnahooda uga run sheegi lahaayeen oo arrintii laga rabay ku tilaabo qaadi lahaayeen lakaana khayran lahum saasaa u khayr badnaan lahay xaaladdu markay dhabowdo yaa lagaa rabaa inaad sidqi ilahay ula timaado subxana wa tacala waa kaan soo marnay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin suuraddeed kuma marn suuratu tawba suuraddii dagaalka wey markii dagaalkii laga soo hadlay oo macnaha waxa weeyaan yani nimankii mutakhalifiinta laga hadlay kunuu wa kunuu maca asaadiqiina sidqigana waxaa laga wadaa in adiga sidii ilaahay kugu ogaayeed kula ballantay aadan ka soo noqonin hadday saa yeeli lahayn baa u ficlaan lahay bu rabbi subxana wa tacala saas weya faclam ogow nebi maxamedow annahu amriya sha'nigu inuu yahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye wastaqfir dembi dhaaf weydiiso lidembika wastaqfir dhaafid weydiiso lidembika dembigaaga inuu alla kuu dhaafana weydiiso walilmu'miniina mu'miniintana dhaafid u weydii ragga walmu'minaati iyo mu'minaadka dumarkaana ilaahay inuu u dhaafo u weydiiye xadiis baa nabigeena ka sugan sal lay waslam saxiixada uu sheekh albaani ku keenay oo nebigu uu ka dhigayo duca la ducaysta inay ugu fadli badan tahay inaad isku darto ducadaada inaad naftaada ducaysato mu'miniintana u ducayso sida aayaddanba ilahay nabigiisa ku amray salawatu rabbi wasalaamu caleyh wallahu alla yaclamu wuxuu og yahay mutaqallabakum gadgadoonkiina iyo wa maswaakum makaanu nagaadigiina markaad gadgadoontaan meeshaad ku nagaanaysaan eed ku dambaynaysaanna alla waa ogyahay subxana wa tacala wayaquulu waxay leeyihiin aladiina kuwii waxay leeyihiin yaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwa aamanuu rumeeye waxay odhanayaan lawlaa nuzilat maa la soo dejiyo suuratun suurad maa la soo dejiyo suurad yani jihaadka ka hadlayso dagaalkana lagu amray maa la soo dejiyo way sug layihiin macnaha fa idaa goortii unzilad la dejiyo suuratun suurad markii la dejiyo suuraddaasoo muxkamatun mid la sugay ah oo xukumkeedana la sugoon la bedelaynin lana cadeeyey oo iska cad markii la soo dejiyo oo wadukira la sheego fiiha suuradda dhexeeda alqitaalu dagaalkii lagu sheego ra'ayta waxaad arkaysaa aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda maradun uu cudurku yahay waa shaki iyo munaafiqnimo kuwii muslimiinta ku dhex jiray laakiin qalbigooda uusan fayoobeyn baad arkaysaa yanduruuna ayagoo fiirinaya ilayka adiga ku fiirinaya nadara almakshiyi mid la daboolay fiiradii oo kale calayhi korkiisa la daboolay min almawti geeri daraaddeedna loo daboolay geeri darteed marka yani waa la daboolo korkiisaa la daboolay ma maraa la saaray maya mara laguma daboolin waxaa laga wadaa yani miyirkiisii baa la daboolay miyirkiisii ayaa geeri daraaddeed kusoo xaadirtay iyo sakaraadkeeda miyirkiisa loo daboolay maanaa kaa fiiradiisoo kale iyagoo ku fiirinaad arkaysa fulaynimo iyo baqdin daraaddeed ay gaalada ka baqayaan fa wlaa lahum fa wlaa kan haboonin haboon haboonaanshaha badani kan haboonida badan ama haboonaanshaha badani lahum ayaga ku haboonaanshaha badani taacatun waa yeelid allah iyo rasuulkiisa inay yeelaan way ka amar qaataan iyo wa qawlun orah macruufun oo wanaaggeeda la yaqaan orah wanaagsan inay ku hadlaan oo qalbiga iyo carabku wada socdo israacsan yahy fa idaa goortii cazama uu go-o ama gamuurmo ama dhaboobo al-amru arrinku markuu dhaboobo oo go-o oo arrintu ka tashi iyo cilcilin iyo kas timaado oo la gooyo falaw sadaqu llaha hadday alla u run sheegi lahaayeen marka oy arrintii ku tillaabsan lahaayeen la kaana wuxuu ahaan lahaa run sheegidaasi khayran mid khayr badan lahum iyagoo khayr badan bay ahaan lahay saasaa u roonaan lahay laakiin markay arrintii dhabowday oo lays helay tilaabaha la qaada la yidhi ayay markaa indhaha kaga mirig mirigsiiyeen oo dib u gurasho iyo carar bilaabeen macna sidaas weyaan ilahi subxana wa tacala fariidadiisaasi ilaa qiyaami saaca sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh way jiri doontaa ninkii yidhaahda zaman asmaanta ka mid a oo waxaa jira uusan qitaalku mashruuc ahaynna waxa weeyaan waa hadal uu iska yidhi sunnada nebiga sal alay wasalam iyo siiradii salafka marka lagu laabto waxay kutusaysaa nabigeena inuu tilmaamay ilaa qiyaami saaca inuu jihaadku mashruuciyadiisu ay baaqi tahay waxaa kaloo nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh aakhiru zamaanka in dadku in badani ay ka tegi doonaan oo laga fogaan doono bal waxaa ka sugan sida silsilada saxiixada uu sheekh albaani ku saxiixiyey inuu nebigu yuri sal lay waslam aakhiru zamaanka dad waxaa imaan doona u arkaya dagaalka iyo jihaadka muslimiintu ay gaalada kula jiraan u arkayaba madarro iyo dhib u arkaya saas maanaa laba mid in la kala qaada way marka dad badani waxyaala aan jihaad ahayn oon jihaad la dhihi karin oo ifsaad ah bay ka dhigayaan jihaad dad badanna shay mashruuciyadiisii leh oo wax diinta ka mida oo ka hor imaanaya uusan jidin bay aslan wa asaasan isku isku xaabqaadaya oo ileeyihiin wax jira maaha wasawaabu waxa weeye mas'alo walba goonideeda in loo miisaamo oo qadiyadba goonideeda xugum loo siiyo qadiyadii shareecada waafaqsanna waa in la taqriiriyo mahma kaanat iduruuf waa in la taqriiriyo oo la sugo inay sharciga waafaqsanta waxaan sharciga waafaqsanayn ohoo ifsaad ohoo kharibaad ana waa in la yidhahdo sharciga ma waafaqsana xagga in laysugu duuduubana waa khalad xagga in laysugu xaabqaado laysugu duuduubana waa khalad sidaas daraaddeed baa masaa-ishu waxay ku habboon tahay si tadqiiq un ku jiro iyo tafsiil in looga hadlo qadaayaadka muslimiintu maanta ay marayaan marka laga hadlayo oo aan macnaha waxa weeye laga daayo ijmaalka iyo macnaha waxa weeye isku xaabqaadka in laga daayo sidaasay ku habboon tahay si uusan jawr uusan u dhahin axkaamta la qaadanayo macnaha fahal casaytum rabbi subxana wa tacaala ma mudantihin in tawallaytum haddii aada jeesataan oo aada jihaadkiiyo islaamnimada ka jeesataan ma mudantihin an tufsiduu inaad fasaadisaan fil ardi dhulka dhexdiisa inaad fasaadisaan oo wa tuqaticuu aada googoysaan arxaamakum riixiyaalkiina inaad googoysaan qodobada maanta adduunku ugu jiro dadaalka ugu jiray ka mid in muslimiintu ay ka tanaasulaan mabdaa la yidhahdo mabda ljihaad culayska ugu badan muslimiinta wuxuu ku saaran yahay maanta in mabdaa laga tanaasulo manaahijtoodii tacliimta waxaa dadaal loogu jiraa in laga saaro qodob kasta oo ku tusaya mabda'aasi inuu ka mid yahay mabaadida kitaabka ilahi sunada nabiga ku tugay salawatu rabbi waslamu aleyh mana aha markii ugu horreysay bilaabatay ma aha markii ugu horreysay bilaabatay ingiriisku markuu caalamka qabsaday shibul qaala alhindiya nimanka qaadiyaaniyada la yidhaahdo wuxuu kusoo saaray isagaa sameeyey axmed hulaam mirza ninka la yidhahda qaadiyaaniyada asaasay ingiriiskaa sameeyey wuxuu u sameeyeyna wax kale ma ahayne hal mabda' buu u sameeyey nebinimuu sheegtay nebi maxamed inuu ka dambeeyey diintii nebi maxamed la yimid wuxuu yidhi hal qodob baan ka bedelay maxaad ka bedeshay jihaadka sharciyadiisii baan meesha ka saaray buui ya so iska ma arrin iska faashila ma waa arrin iska faashil waayo dhexe haddana waxaa soo baxay niman mufakiriin isku magacaabay ooy jihaadka islaamku qabaay sidiisaba waa dafci keliya dalab maba qababa waa ummad laga adkaaday mugta ummadda haddii laga adkaado qaar badanoo iska hadla laga waayi maayo xamlo saddexaad wey midda hadda socotoo la doonayo in lagaga tanaasulo mabdaa isaga mabda'ana waa mabda asaasi ah oo ka tanaasulkiisu kufri ka dhigan yahay saas maana kufri ka dhigan yahay tadbiiqintiisa iyo fulintiisa goormuu munaasab yahay goormuuna munaasab ahayn isdaacadeedi iyo tabarteedii ma la hayaa lama hayo waa qadaaya takhdac lilijtihaad laakiin ka mabda ahaan inuu mabaadi'da muqararka ka mid yahay lagana tanaasuli karin ka tanaasulidiisa iyo diidadiisuna kufri tahay mabda'aasi waa inuu muqarar noqdo oo muslimiinta qalbigooda uu mustaqir ku noqdo saas way macnaa si macnaa waxa wey ilaan marxaladani way dhammaan wax soconaya maaha laakiin mushkiladu waxa weeye culayska yimaadaye hadduu ka tago arrimihii diinta oo qaarkii waa qaar waaweyn oo ka midi quluubtii ummadda isbedel ku dhacay oo loo arkay waxaan jirin oo kaleeto markaa kasoo waaqsi male laakiin weligeedba way dhici jirta muslimiinta in yani wax way culays ku yimaado waa dhici jirta in laga adkaado meelaha qaarkood waa dhici jirta macnaa waxyaalahana waxaa lagaga soo gudbi jiray sabaadka iyo sugnaanta culimadu khaasatan ummadda ay u hormuudaanoo ay ummadda ayagu ku hogaamiyaan in mabaadida diinta islaamka waaweyn aan laga tanaasulin oo yani la taqriiriyo la taqriiriyo oo ummadda loo qeexo oo loo sheego macnaa sidaas wey macnaa marka inaynu la socno inaynu saa ula socono waa lagaa maarmaa macnaa fahal casaytum ma mudantihin in tawallaytum haddaad jeedsataan oo aad ka jeedsataan islaamka ama jihaadka ka jeedsataan an tufsiduu inaad fasaadisaan fil ardi dhulka dhexdiisa inaad fasaadisaan oo watuqaficuu aad googoysaan arxaamakum rixiyaalkiinna aad googoysaan qaraabadiinna wey ulaaika kuwaas aladiina kuwa way lacanahum allahu alla uu lacnaday oo fa asammahum uu dhaga tiray oo wa acmaa uu tiray absaarahum indhahoodana uu tiray afalaa yatadabbaruuna miyaynan u fiirsanaynin fiirfiirinaynin alqur'aana qur'aanka miyayna fiirfiirinayn am amase calaa quluubin qalbiyo korkooda ma waxaa ahaaday aqfaaluhaa qufulyaal calaa adbaarihim dabooyinkooda korkooda urku ridoobay dabadooda yacni xaggii dambey ka yimaadeen bay dib ugu noqdeen oo ku laabteen min bacdi maa tabayana markuu caddaaday kadib lahum iyaga alhudaa hanuunku markuu u caddaaday kadib ashaydaanu shaydaan baa sawala qurxiyey lahum ayaga u qurxiyey kufrigiibu u qurxiyey wa amlaa wuu yani wuu u yidhi diilo taagay amlaa yidhi diiladiibuu u taagay lahum iyagoo u dhereeyey dalika arrinkaasina biannahum sababtu waxa weeye biannahum iyagu bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen liladiina kuwii inay ku yidhaahdeen karihuu karaahaystay maa nazala allahu wuxuu alla soo dejiyey sanutiicukum waanu idin ateecaynaa fii bacdi almri arrinka qaarkii baanu idinku adeecaynaa inay dhaheen weeye sababtu taa wallahu allana yaclamu wuxuu og yahay israarahum siraysigooda qarsigooda ay wax qarsanayaan alla waa la socdaa subxana wa tacala fahal casaytum in tawallaytum waxaa laga wadaa jaahiliyadii islaamka ka hor waad ogsoontihiinoo intaynan islaamin waxay ahaayeen dad dhulkana fasaadiyo oo kufri iyo gaalnimo iyo macaasi iyo islayn iyo cadaawad iyo ku fasaadiye qaraabadoodana way goyn jireen oo dad islaayay ahayn iyagoo wada dhashay bay haddana islayn jireen waxaa la leeyahay marka haddaad islaamnimada ka jeedsataan iyo u shaqaynta diinta ilaahay ma mudan tihiinoo soo ma dhici karta waa dhacaysa way macnaha in aad dhulka fasaadisaan ood ku laabataan fasaadkii jaahiliyada oo aad qaraabadiinna googoysaanoo aad yani dadkii eheladiina ahaa xuquuqdoodii aada goysaan ilan xuquuqda qaraabada xuquuqda waaweyn bay ka mid tahay waa ka rasuulkeena salawatu rabbi waslamu aleyh xadiidka saxiixa ku yidhi yani qaraabada iyo raximka ayaa ilaahay u dacwooday subxana wa tacala ilaahay waxaan magan kaaga ahay buuhi in lay gooyo raxiimkii baa odhanay markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala soo raalli kuma tihid in aan magacaygana magac kaaga jeexo ilan ilahay magaciisa soo raxiim iyo raxmaan ma raxim baa iyadana la dhaha magacayga magac baan kaaga jeexo raxim baan ku dhahay talabaadna ciddii ku goysa inaan gooyo ciddii ku xidhiidhisana inaan xidhiidhiyo soo raalli kuma tihid haabay tiri raximkii qaraabadu halkaasay taalla marka waaati da lqurba xaqahu wlmiskiin qaraabada goynteedu waa min akbar lkabair dunuubta waaweyn ba ka mid ta ilahay agtiisa cadaab lagaga muto subxana wa tacala marka qaraabadii inaad goysaan dhulkana fasaadisaan sooma suuroobi karto haddaad islaamnimadii ka jeesataan kuwaas laga hadlayaay ee aayadaha hore ka soo hadleen waa kuwa ilaahay uu lacnaday dhagahoodii uu tiray oo khayrka ka dhaga tiray indhahoodiina uu macnaha waxa weeya tirayo indhahoodana wanaagiina uu indhahooda ka tiray waxaa laleeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana qur-aanka miyaynan miyaynan fiirfiirinaynin qur-aanka may u fiirsadaan oo dhuuxaan mise qalbiyada qufulladoodii baa saaran qalbiyada qufulladooda qalbiyada qufullo noocay leeyihin qufullo bir ama waa qufullo iyaga khaas ku aqfaaluha waa qufulladooda oo qufullada quluubtu waa quluub waa qufullo khaas oo iyaga macnaha waxa weeye munaasib ku ah oo asbaab leh oo kufriga iyo macaasida iyo dunuubta ka dhasha waa daxasha iyo qalbigiiba madooba iyo aqfaashu mid ayada man aqfaaluha quluubtani waxay qur-aanka u tadaburi lahan oo u fiirsan ladahay oo u fahmi ladahay oy u dhuuxi ladahay ma quful baa saaran macnaha laba mid wey qur-aankii haddaad u fiirsan weydood fahmi weydood ka baarandegi weydo macnaheeda waxa uu labeeyay waa in qalbigaagu qufulan yahay saas ila qur-aankan ilahay wuxuu usoo dejiyey in la tadaburo kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab kitaabkan ilaahay wuxuu usoo dejiyey in aayadihiisa loo fiirsado oo la dhuuxo oo in la fahmi karo la ysku dayo oo ruuxu la gooni noqdo saasaa ilahay usoo dejiyey subxana wa tacala rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacala ina aladiina irtaduu cala adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum lhuda kuwa ka noqday diinta markuu hanuunku u cadaaday kadib shaydaan baa u qurxiyey gaalnimada iyo macaasida wuuna u yidhi diilo dheereeyey oo wuxuu ugu sheekeeyey cibri dheer iyo muddo dheer inay noolaanayaan sababta uu ugu qurxiyey diintana ay uga ridoobeen waxa weye marka ugu horreysa sababtu siduu leeyahay yani waxa weye sheikh shanqiita caleyh raxmatullah asalku waa qurxinta qurxinta xumaanta lagu qurxiyana waxay keentaa riddo iyo kufri riddadaa iyo kufriga iyo qurxintaba shay baa sabab u ah intaba shay baa keena muxuu shayga keena dalika bianahum qaluu liladiina karihuu maa nazla allahu sanutiicukum fi bacdi lamr waxay ku yidhaahdeen kuwii ilaahay wuxuu soo dejiyey karaahaystay oo kahday kuwaasaa waxay ku dhaheen arrinka qaarkii baanu idinku adeecaynaa arrinka qaarkii ufirs marba haddii kuwa ilaahay wuxuu soo dejiyey diintiisii nacay oo la dagaalamay ay yidhaahdeen waanu idin waafaqaynaa oo waanu idinku adeecaynaa waxaad wadataan qaarkii taasaa waxay keentay oo sabab u noqotay shaydaanku inuu xumaantii u qurxiyey waxay sabab u noqotay inay ridoobeen oo diinta ka baxeen somaali adiga kuwa ilaahay diintiisa karahaystay kuwe wey waa gaalo soo ma gaalo markaad ku tidhaahdo sanutiicukum fii bacdi alamri arrimahaad wadataan qaarkood waa idinku adeecaynaa aayaddu waxay tilmaamaysaa inay riddo tahay waxaana taqriirinaya sheekh maxamed amiin shanqiita caleyh raxmatullah nas bay ku tahay sababtay ku ridoobeen waxa weeye kuwii ilaahay wuxuu soo dejiyey karaahaystay kuwaasaa waxay ku dhaheen arrinka qaarkii baanu idinku ateecaynaa oonu idinkaga amar qaadanaynaa oonu idinka dambaynaynaa ayib haddii ka waran kuwa yidhi marka sanutiicukum fii kulli lamri kuwa yidhi ka waran arrin oo dhan waanu idinku adeecayn wax xaggiina ka yimid oonu diidayna maba jiraba kuwa yidhi ka war soo kama sii xag jiraan waa ka sii xag jiraan marka daacatulkufaar iyo yeelidooda kuwa ilaahay wuxuu soo dejiyey karaahaystay oo diintiisa la dagaalamay oo necab ama islaamnimo ha sheegto ama gaalnimaba ha caddaystee haddaad tidhaahdo arrimahaada wadato qaar ka mida waa kugu adeecayaa dimuqraadiyadii waa kugu adeecayaa dastuurkiiyo nidaamkaad wata dejisatay qaar baan kaa qaadanaya haddaabad yeeshaba oo qaab noocaasa raalli ku noqotaba riddo iyo gaalnimo inay tahay bay aayaddu nas ku tahay saas manaa saas daraaddeed baa sheekhu wuxuu leeyahay sheekh maxamed amiin shinqiita caleyh raxmatullah halkaasi waxay ku tusaysaa andimadan iyo dastuurkan gaalada laga keenay caalamulislaami lagu maamulayo inuu yahay munaafin liasli lislaam islaamka asalkiisa inuu kasoo horjeedo saasuu macnaha taqriirinaya maxaa yeelay waa taacatun lilkufaar fii bacdi amrihim arrinkoodii qaarkii oo lagu ateecay oo laga yeelay oo laga qaatay wey marka bixaddi daatihi wuu kufri u yahay andimadan wadciga ee gaalada laga soo keenay ama yahuudi ha ka soo jeedo ama tawreed ha laga keeno ama injiil ha laga keeno ama iyagu ha u dejiyeen madaxdoodii iyo ha u dejiyeen marka waxaa la doonayaa ruuxa muminka ilaahay iyo rasuulkiisa inuu daacadiisoo buuxda uu yeesho u dhiibto macna daacad qaybsan oo qaarna xagga jirto qaarna xagga jirto ilahi ma ogola subxana wa tacala saas wey macna fahal casaytum ma mudantihin in tawallaytum haddaad jeedsataan an tufsiduu inaad fasaadisaan fi lardi dhulka in tawallaytum haddaad jeedsataan ood islaamnimada ka jeedsataan an tufsiduu inaad fasaadisaan fi lardi dhulka inaad fasaadisaan ma mudantihin oo wa tuqaticuu aada googoysaan arxaamakum raximyaalkiina iyo qaraabadiina aada googoysaan ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye kuwa dhulka fasaadinaya qaraabadoodana googoynayahay ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye lacanahum allahu alla uu lacnadoo naxariistiisa ka fogeeyey oo fa asamahum uu dhega tiray oo wa acmaa uu tiray absaarahum aragyaalkoodana xaggii indhahana waa tiran yihiinoo xaqa ma arkayaan dhagahoodiina waa xidhan yihiinoo xaqii waa ka xidhan yihin afalaa yatadabbaruuna miyaynan arkayn afalana waxaa ku jira afa yucriduuna can kitaab illah ma kitaabka ilahay bay ka jeesadanayan oo falaa yatadabbaruuna ma fiirfiirinayaan alqur'aana qur-aanka ma fiirfiirinayaan miy maxay qur-aanka uga jeesanayaanoo u dhuuxilaayihiin oo u fahmilaa isku taxallujin laay am amase am ay bal iskaba dhaafe calaa quluubin calaa quluubin qalbiyo korkooda ma waxaa ahaaday aqfaaluhaa qufulyaalkeedii miyaa korkeeda quluubta miyaa qufulan oo qufulkii lagu yaqaanay ee caanka ay ku ahaayeen oo daxashii iyo mugdigii ah ma kuwaasaa quluubta saaran ede quful hadduu saaran yahay maba tadaburi karaan ina aladiina kuwa irtaduu noqday oo diinta ka laabtay calaa adbaarihim dabooyinkooda korkooda ku noqday yani irtada calaa dubuurihi baa la dhaha gadaashiisa duburka waxaa la yidhahdaa dabadaada dhankaad ka timid xaggay ka yimaadeen bay u noqdeen waxaa laga wadaa oo aayadda ka muuqata inay gaalnimo ka yimaadeen islaamkana soo galeen dabadoodiibay ku noqdeen marka la leeyahy maxaa laga wadaa marka gaalnimaday ka yimaadeen bay dib ugu noqdeen way macnaha ina aladiina kuwa irtaduu noqday calaa adbaarihim dabooyinkooda korkooda ku noqday oo meeshay ka yimaadeen dib ugu noqday min bacdi maa tabayana markuu cadaaday kadib lahum iyaga alhudaa hanuunkii markuu u cadaaday kadib halka aayadaasi nas waxay ku tahay riddadooda waxaa la xukumayaa markii hanuunku u cadaado kadib oo loo caddeeyo oo cilmi ay helaan laakiin hadday muta'awilin yihiin jahli hadduu hayo aqoon darra hadday hayso xujadiiba aan lagu oogin yani waxa weye markaa la takfiirin maayo riddana lagu xukumi maayo aayaddu waxay ridinaysaa dawaaiftan takfiirka takfiirka ee macnaha waa iska takfiiriya biduuni dawaabit ee yidhi ruuxu marba hadduu ku dhaco shay kufri ah oo gaalnimo keenayo looma baahna markaa in laga hadlo ma u cadaatay ma jahli baa ku xambaaray ma ta'wiil baa u geeyey looma baahna warkaasay keeneen waa war baatila min asaasi qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca salafkuba waa ka hor jeedaa maxaa rabbi wuxuu yidhi min bacdi maa tabayana markay caddaatay kadib lahum iyaga alhudaa ku markuu u caddaaday kadib markaa kadib bay noqdeen jahli uma geynin ashaydaanu shaydaan baa sawala qurxiyey lahum iyaga u qurxiyey kufriga iyo riddada u qurxiyey wa amlaa wuu yidhi diilo dheereeyey wuu yidhi diilo taagay amlaaga waxaa la yidhahdaa madda lahum fi lamal waay wuxuu u taago u dheereeyey yidhi diiladii lahum iyaga oo wuxuu ugu sheekeeyey muddo dheer inay noolaanayaan daalika arrinkaasina shaydaanka qurxintiisa iyo riddada ay ridoobeen dalika arrinkaasi biannahum bisababi annahum sababtiisu waxa weeye annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen karihuu karaahaystay oo kahday maa nazala allahu wuxuu alla soo dejiyey oo qur'aankiisii ah ama sunnadii nebigiisa ah kuwa kahday baa waxay ku dhaheen sanutiicukum waanu idinku adeeci doonaa fii bacdi alamri arrinka qaarkii baanu idinku adeeci doonaa oonu idinkaga amar qaadan oonu idinka yeeli arrinka qaarkii qaarkiiba haddii la cabiray kulligiina waaba kasii xajira isagu sidaa mar hadday yidhaahdeen bay sababta riddadooda keentay iyo shaydaanku inuu xumaanta u qurxiyo middaa iyadaawi wallahu allana yaclamu wuxuu og yahay israarahum qarsigooda haddii israarahum la yidhahdo waa qiraa'o waana qarsiga waa masdar haddii la yidhahdo asraarahumna waa qiraa'o labaad oo iyadana mutawaatir ah oo asraarahum sir siryaalkooday noqonaysa waxyaabaha sirta- sirtooda iyo noqonaysa macna fa kayfa idaa tawafathum lmalaa'ika fa kayfa sidee buu noqonayaa fa kayfa sidee ayay takuunu ahaanaysaa xaaluhum wey xaalkoodu sidee buu noqonayaa idaa goortii tawafathum ay oofsato almalaa'ikatu malaa'igtu markay oofsato yadribuuna xaalo ay garaacayaan wujuuhahum wajiyaalkooda ay malaa'igtu garaacay iyo wa adbaarahum dabooyinkooda maxaa loo garaacaya dalika arrinkaasi waxa weeye biannahum sababtiisu bisababi annahum iyagu ittabacuu inay raaceen maa askata allaha wax ilaahay cahogeliyey wax ilaahay ka cadhaysiiybay raaceen oo wakarihuu waxay kahadeen ridwaanahu ilaahay ridihiisii ayay kahdeen fa axbata markaasuu ilaahay uu buriyey acmaalahum camalyaalkoodiibuu buriyey am amase xasibama waxay maleeyeen aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda maradun oo cudurku yahay an lan yukhrija allahu alla inuusan bixinaynin adqaanahum xiqdigooda iyo xilka qalbigooda iyo cadaawadda ku jirta inuusan soo saarayn oo banaanka usoo saarayn miyay maleeyeen kuwa munaafiqiinta ah islaamkana ku dhex jira gaaladana hoos kaga xidhanoo howlaha la wata arrimaha qaarkoodna ku waafaqaya diinta ilahayna ka tegayahay kuwaasi rabbi wuxuu ihi subxana watacaala xaalkoodu seebuu noqon doonaa markay malaa'igta ilaahay u timaado iyadoo nafta ka qaadaysa markaasay garaacaysaayo wejiyada iyo dabooyinkay ka garaacaysa waan soo marnayo waxaa loo garaacayaa naftii markay dhahaan soo bax malagu markuu ku yidhaahdo bay cararaysa jiirkay ku cararaysa markaasaa xoog iyo garaacis lagaga soo saaraya dabadana waa laga garaacaya wejiyadana waa laga kasoo garaacaya xoog baa lagaga dhufanaya marka bal arrinkooda xaalkoodaasi markuu yimaado koltalow arrinkii soo noqon doonaa wey waa arrin cajiiba wey arrin fadiica oo fool xun baa markaa meeshaa taalla wey macana rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacala malaa'igtu sababtay u garaacaysa maxayta ittabicuu ittabacuu maa askata allaha wakarihu ridwaanahu ilaahay wuxuu ka cadhoonayay bay raaceen u fiirsada a suuraddan waa suurad cajab badan asbaabta cadaabka keenaysa ama riddada keenaysa waa itibaac waxay in badan burinaysaa dadka sheegashada ah waxay raaceen wixii ilaahay ka cadhaysiyey oo maxaa ilahay ka dhacaysiiyey kufriga iyo gaalnimada iyo mabaadi'diisii ilaahay uu ka cadhoonayay bay raaceen wa karihuu ridwaanahu ilaahay ridihiisiina way karahaysteen ilahay muxuu raalli ka yahay ilaahay wuxuu raalli ka yahay iimaanka wuxuu raalli ka yahay camalka saalixa wuxuu raalli ka yahay kitaabkiisa oo la raaco wuxuu raalli ka yahay sunnada nebigiisa oo la raaco wuxuu raalli ka yahay dadka xisbigiisa ee ahlullaahiga ee diintiisa raacsan kuwa ilaahay raalliga ka yahayna way karahaysteenoo waa kahdeen sababta hadday taa sameeyeenna fa axbatu acmaalahum ilahay camalkoodii waa tirtiray maxaa loo tirtiray sababta tirtirta camalku muxuu yahay camalka maxaa buriyey riddaa burisay saas maana ridda limaada lianna inaad raacdo wax ilaahay ka cadhaysiinayo wixii ilaahay raalli uu kaaga noqon lahaana aad kahatood la dagaalantood nacdaay tilka hiya ridda ridda hadday meesha timaadana fa axbata acmaalahum camalkii waa baaba-ay waa natiijadii riddada middaa macna rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacaala nimanka waxbaa qalbiga ugu qarsoonaa wixii qalbiga ugu qarsoonaa oo xiqdiga iyo cadaawada islaamka ay u hayaan ah baa banaanka usoo baxay sooma markii dagaal iyo jihaad laysamroo la imtixaanay waa soo baxeen ma waxay moodayeen qalbigooda cadaawada ku jirta iyo xiqdiga ku jirta inuusan ilaahay soo saarin oo imtixaanaad uusan kusoo saarin ma saasay moodayen mana fa kayfa sideebu takuunu ay ahaanaysaa wey xaaluhum xaalkoodu seebuu noqon doonaa idaa goortii tawafathum ay oofsanayso almalaaikatu malaaigtu markay oofsanayso yadribuuna xaalay garaacayaan malaa'igtu wujuuhahum wajiyaalkooda ay garaacayaan wa adbaarahum iyo dabooyinkooda ay garaacayaan si nafta looga saaro dalika arrinkaasi biannahum bisababi annahum iyagu sababtiisu waxa weye annahum iyagu ittabacuu inay raaceen maa askata allaha waxa ilaahay ka cadhaysiiyey maa shay askata allaha alla ka cadhaysiiyey oo wakarihuu inay kahdeen wa karihuu oo ay kahdeen ridwaanahu alla ridihiisa iyo wuxuu raalliga ka ahaano way kahdeen fa axbata markaasuu alla hoobiyey oo buriyey oo tirtiray acmaalhum camalyaalkoodii buu buriyey am amase xasiba ma waxay malaynayaan aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda maradun uu cudur ku yahay ma waxay malaynayaan an lan yukhrija allahu alla inuusan soo bixinaynin miyay malaynayeen adqaanahum cadaawadooda iyo xiqdiga iyo xilkaa ay islaamka u qabaan yani cadaawadda u qarsoon inaan banaanka lagu soo saarin oo imtixaan lagu soo saarin ma saasay moodayan wy maana malahaasi mala jira maaha hada wabillahi tawfiiq wa sali allahuma wasalam ala nabiyina muxamedin wala ali